ahla wasahla oo marxaban kulan wacan soo xanaegsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolba joogtaan iyo sulbacoodkayga idiin soo gaarayo halkan waa star fm codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan waa xubinta wargeysyada alabas wax walba isniin ilaa jimco ayaa si toosa uga maqashaan warbaahinta star waa subaxnimada talaadaha soddonka bisha sideedaad ee agosto sanadka labada kun labayolabaatanka waxaanu eegi doonaa qaar ka mid a wargeysyada kasoo baxa dalka iyo weliba waxyaabaha subaxani ay qorayaan dhegeystayaal anigu ah musaas maxal ayaa idiin akhrin doona wargeysyada kale ah daily nation iyo weliba the standard ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal iyo waxyaabaha subaxan ay daabacayaan bogga ugu hore ee wargeyska daily nation ayaanu ku bilaabaynaa dhegeystayaal halkaasi waxa uu soo qaatay sawirka ninka lagu magacaabo waa fulaji bukati waxaana halkaasi uu leeyahay waxaana dabcan sawirkiisa uu labada darfood ama labada gees ka kala saaray midka madaxweynaha dooran william ruto iyo hogaamiyaha isbaysiga zimilo moja royal odinga waxaana halkaasi uu ku qorayaa arrimo la xiriira dagaalka markaasi imika dhanka iyo maxkamada sare dhegeystayaal bal bogga afaraad iyo bogga shanaad ayaa warbixintaasi oo faahfaahsan ku qorayaa waxaana halkaasi uu warbixintaasi uu ku lamaaneynayaa arrimaha la xiriira ee dhanka iyo maxkamadda waxaan leeyahay maanta laga bilaabo maxkamadda sare ee dalka ilaa iyo shanta maalmood ee soo socota ayaa waxaa markaasi ay noqon doontaa halka ay u jihaystaan inta badan indhaha shacabka kenyaanka taasi oo iyadu go-aan ka gaari doonta dacwadda iyo weliba kiiska doorashada madaxtinimo ee halkaasi yeela dhegeystayaal waxaana leeyahay waxaa macquul ah in markii ugu horeysay ay maxkamadda amarto in dib loo xisaabo codadka ayna sidoo kale iyada ku dhawaaqi ku dhawaaqdo qofka markaasi guuleysta ee dib u tirinta codadka kadib waa sida wargeyska uu qorayo waxaan leeyahay haddii markaasi kumanaan ka mid ah warqadaha oo iyadu markaasi xisaab iyo weliba arrimo la xiriira dhanka iyo dijitaalka waxyaaba la mid ah haddii la xaqiijiyo ayaa leeyahay inay jireen wax isdabamarin iyo weliba in markaasi doorashadii ahayd mid aan cadaalad ahayn maxkamadda ayaa waxa ay go-aan ka soo saari doontaa shanta bisha soo socota ee sebtembar dhegeystayaal taasi oo iyadu markaasi ayiidi karto go-aanka iyo weliba ku dhawaaqista jabukati ee william ruto inuu yahay madaxweynaha shanaad ee dalka iyo weliba in doorashada uu ku soo baxay william ruto ay ahayd mid markaasi aan sharciga waafaqsanayn ilaa iyo sideed dacwadood ayaa halkaasi loo gudbiyey taasi oo dhammaantood looga soo horjeedo guushii william ruto waxaana midda ugu weyn halkaasi ee gudbiyey sidaan ogsoonnahay madaxa isbaysiga zimiel omoja wan kenya royal odinga iyo weliba ku-xigeenkiisa waa haweeneyda lagu magacaabo martha karua waxaa sidoo kale laleeyahay in halkaasi uu maxkamad sidoo kale kiis uu gudbiyey ninka lagu magacaabo moses kurya xildhibaankii hore ee koonfurta gatundu kaasi oo isagu doonaya oo kiiskaasi ku doonaya in maxkamadda ay markaasi aysan ku dhawaaqin xitaa haddii codadka dib loo tiriyo oo la arko in reyla uu guuleystay inaysan ku dhawaaqin maxkamadda guusha reyla odinga taasi ayuuna uga soo horjeedaa dabcan moses kurya waxaana leeyahay marka ay fadhiistaan maanta toddobada garsoore ee maxkamadda sare iyo weliba qareenada kala matalaya dhinacyada kala duwan ayaa waxaay soo saari doonaan go-aamo iyo weliba qaabka iyo hanaanka loo daadihin lahaa kiiskaasi shanta maalmood ama afarta maalmood ee soo socota dhegeystayaal waxaana laleeyahay waa markii ugu horeysay sida wargeeska sidoo kale ugu qoraya warbixintan oo weli aan daba soconno markii ugu horeysay oo guddi doorasho uu kala qeybsan yahay maxkamadda la tegaya leeyahay dhegeystayaal taasi oo midna uu kasoo horjeedo natiijada doorashada midna ama garabna ay markaasi iyagu ku dhawaaqeenba natiijada doorashadii madaxtinimo ee markaasi dalka lagu qabtay waxaana wargeeska sidoo kale uu qorayaa in jabukati oo tiimkiisa ay markaasi ku celcelinayaan kuna nuxnuxsanayaan in doorashada dalka ka dhacday ahayd mid markaasi sharciga waafaqsan cadaalad ahayd sidoo kalena daahfurnayd waa tahay bogga labaad iyo bogga saddexaad aanu dib ugu soo laabano halkaasi waxa uu leeyahay election mayard by low turnout as voters keep away waa doorashooyinkii ku-celiska ah ee maalinkii shalay aheyd dalka ka dhacday qeybo ka mid ah ismaamulada dalka dhegeystayaal waxaa leeyahay waxaa shalay halkaasi la arkayey ilaa iyo sideed xarumood oo doorashadoodu lagu celiyey ayaa waxaa lagu arkayey arrimo la xiriira ee tiro aad iyo aada u hooseysa oo dadka iyagu usoo baxay codaynta low vota tanout ee leeyahay dhegeystayaal laakiinse doorashooyinkan ayaan la qabanin sagaalkii bishan oo markaasi inta badan guud ahaan dalkani kenya ee doorashooyinka kala duwan iyo xilalka kala duwan la dooranayay waxaana markaasi hogaaminayay jegooyinka barasabnimo ee ismaamulada kakameyga iyo weliba mombasa waxaan leeyahay maalinkii shalay heed ayaa waxaa markaasi ay u dareereen shacabka ismaamulkaasi mombasa iyo kakameyga inay doortaan gofanaha saddexaad ee ismaamulkaasi iyo weliba dhanka iyo ismaamulka nakuru oo iyaduna deegaanka loo yaqaano rongai la dooranayay ee deegaan baarlamaaneedkaasi laga dooranayay xildhibaan kitui rural oo ismaamulka kitui ka tirsan iyaduna xildhibaan ayaa laga dooranayay halka loo yaqaano kajaliba iyo weliba pocot south oo ismaamulka west bocot ka tirsan iyaguna xildhibaan ayaa laga dooranayay halkasi loo yaqaano nyaki west oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka north imenti ismaamulka meru dhegeystayaal iyadana waxaa laga dooranaya jegada m c a quanjenga oo ka tirsan deegaanka embakasi south ee markaasi caasimadata nairobi iyaduna ka mid ahayd meelaha looga dareeray codeynta oo m c a laga dooranayay waxaa leeyahay dhankaasi ismaamulka mombasa sida wargeyska uu qorayo shakhsiyaadka u tartamaya jegada barasabnimo ayaa iyagu waxaa markaasi ay isku eedeynayeen midba midka kale ku eedeynayay hanjabaadii weliba in laaluush la bixinayo waxyaabo lamid ah laakiinse waxaa leeyahay si guud howlaha ayaa si nabadda ah kusoo idlaaday oo markaasi wax qalalaasa halkaasi aysan ka jirin sida wargeyska uu qorayo bogga labaad iyo bogga saddexaadna waxaa halkaasi nooga muuqda qaar ka mid a sawirada dadka iyagu codeynaya iyo kuwo qaar oo safaaf ku jira iyo saraakiisha i b c laamaha ammaanka iyo xitaa halkaasi ka muuqda iyo qaar kaloo aad u tiro badan dhageystayaal aanu kusii soconno warbixinada kale ee wargeyska daily nation uu qorayo waxaa bogga lixaad uu ku qoraya warbixin ku saabsan madaxweynaha dooran william ruuto ayaa waxaa maxkamada sare ee supreme court uu ka codsaday leeyahay in lix ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka ee i e b c laga hor istaago inay qeyb ka noqdaan dooda markaasi ka socoto dhankaasi iyo weliba kiiskoodana maxkamadda laga tuuro waxaa markaasi madaxweynaha dooran ayaa waxaa leeyahay waxa uu dacwad u gudbiyey maxkamadda sare taasi oo markaasi uu yeeray wax agent dabcan agent ama mid markaasi deg deg ah taasi oo la sheegay in markaasi uu ku codsanayo in shakhsiyaadkan laga hor istaago waxaa ka mid ah dabcan ama waxa uu doonayaa ruto in ninka lagu magacaabo cabdi guuliya boya molo juliana sherera francis wanderi irene masit oliba justus nyangaya dhammaantood laga hor istaago in markaasi ay qeyb ka noqdaan kiiska keliyana loo daayo ninka lagu magacaabo mstafula jabukati in isagay weliba qareenadiisa isdifaacaan sidoo kalena ay matalaan guddiga doorashooyinka iyo weliba i e b c ruto isagoo u maraya qareenkiisa rofesor kiduri kindiki ayaa waxa uu markaasi leeyahay xubnaha guddiga i b c markaasi si qaldan waxa ay qaarkood markaasi u si qaldan ay u isticmaaleen amaba markaasi u taageereen ayuu leeyahay dacwadda uu gudbiyey madaxa azmiya lomoja raila odinga ha dhegeystayaal bal haddii aanu kusii socono bogga toddobaada wargeyska waxaa halkaasi laleeyahay mid ka mid ah ajentiyaasha amaba shakhsiyaadkii doorashooyinka u qaabilsanaa xisbiga o d m ee raila odinga ayaa waxaa laleeyahay waxaa maxkamadda u gudbiyey kiis kaasi oo uu leeyahay kaasi oo uu ku taageerayo in william ruto uu yahay madaxweynaha dooran ayaa laleeyahay dabcan mr eric otuma wax markaasi uu ku andacoonaya uu leeyahay waa warqadaha iyo weliba cadeymaha ama dokumentiyada halkaasi xisbiga ama waa isbahaysiga azimio la umoja ay isbuucii hore markaasi maxkamadda u gudbiyeen wuxuu leeyahay waa mid markaasi been abura it was fake ayuu leeyahay mid markaasi original maaha yacni wuxuu leeyahay form thirty fourga ay gudbiyeen ama formka halkaasi raila odinga ay kooxdiisa ay gudbiyeen mid markaasi wax original a maahan waana mid been abura ayuu leeyahay waxaa markaasi uu sidoo kale leeyahay waa mid markaasi maahan mid electronici iyo weliba qaabkii hanaankii guddiga doorashooyinka laga soo dejiyey waa mid markaasi gacan ku samays ama faalisa ayuu leeyahay waxaa sidoo kale uu leeyahay ninkan dabcan waxa uu isagu doorashada u ilaalinaya ama agenta uu ahaa raila odinga waxaan hadda markaasi uu la safanaya dhanka iyo ruuto ninkan waxa uu ku sugnaa halka loo yaqaano martins schoolke barenge oo markaasi ku yaala deegaanka ama deegaan baarlamaaneedka westlands ee caasimada tan nairobi waxaana uu leeyahay waxyaaba markaasi halkaas rayla iyo kooxdiisu ay gudbiyeen waxba kama jiraan ayuu leeyahay dabcan waana feg iyo weliba been abuur haddii aanu kusii soconno warbixinada kale halkaasi dhegeystayaal boga sadeedaad ee wargeyska daily nation haddii aanu tagno guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i e b c ayaa waxaa laleeyahay waxaa mar kale ay difaacayaan ee tirada dadka iyagu markaasi usoo baxay inay codeeyaan doorashadii sagaalka bishan ka dhacday dalka si guud midda madaxtinimada vota turnout dabcan waxaan ogsoonnahay in raila odinga ee kooxdiisu ay ku doodayaan in boqolkiiba lixdan iyo shan dhibic afar ay ahaayeen dadka iyagu codeynta usoo baxay halka ay guddiga doorashooyinka iyaguna ay sheegeen boqolkiiba lixdan iyo afar dhibic toddobo ay ahaayeen taasoo micneedu tahay in midda ay ku doodayaan kooxda raila odinga iyo weliba azimio lawmoja ay ka badan tahay midda guddiga doorashooyinku ay sheegeen waxaana halkaasi weli isku haystaa dhegeystayaal xisaab kale dabcan doorashadan sidaan u sheegnane mar badanba waxay noqonaysaa mid xisaab markaasi ah mid xisaabtan ah mid markaasi iyadu calculator iyo waxyaabaha lagu xisaabiyo xisaabta ay inta badan diiradda lagu saarayo boga tobnaad ee wargeyska daily nation haddii aanu eegno waxaa laleeyahay dhankaasi ismaamulka nyandarwa haddii aanu eegno barasabka cusub ee halkaasi loo doortay kiari badilisha ayaa waxaa isagu uu amray ayaa leeyahay in dhammaan bukaanada ku jira isbitaalka laakiinse loo haystay lacago ee laga sii daayo amaba la fasaxo waxaa leeyahay barasabkan ayaa markaasi aad iyo aad uga xumaaday sidoo kalena ka xinaaqay markii uu arkay in qaar ka mid a bukaanada muddo saddex bilooda halkaasi lagu hayay iyaga oo loo haysta lacagay weliba biilal ay bixinin waxaana laleeyahay dabcan barasabka ayaa si lama filaana ku tegay isbitaalka weyn ee nyandarwa waxaana halkaasi uu la kulmay waxyaaba markaasi aad iyo aad uu uga xumaaday ama oo aad iyo aad ugu xinaaqay ayaa laleeyahay dhegeystayaal waxyaabaha markaasi ama qodobada ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxan wargeyska daily nation dhegeystayaal uu qorayo haddii aanu kasii soconno dhankaasi iyo wargeyska kale ee the standard ayaan soo qabanaya daqiiqadaha inoo harsan inta dhegeystayaasha aan u gudagelin haddii aanu eegno waxaa boga ugu hore halkaasi uu ku qorayaa in security chiefs fight off rigging claims ee leeyahay boga lixaad iyo boga shanaad iyo warbixintaasi ku qorayaa aynu tagno halkaasi waxaa leeyahay saraakiisha sarsare ee ammaanka ee dalkani kenya ayaa waxaay iska fogeeyeen ayaa leeyahay eedeymaha loo soo jeediyey kaasi oo ahaa in ay doonayeen inay ku qasbaan guddoomiyaha doorashada mister wafula jibukati in raila odinga uu ku dhawaaqo inuu yahay guuleystaha doorashadii madaxtinimo amaba haddii arrintaasi ay suurtagal ahaynna in markaasi doorashada dhexdhexaad laga dhigo oo la amro amaba jibukati ku dhawaaqo in labada qofba midkood uusan gaarin boqolkiiba konton iyo kow oo ay tahay qasab inuu gaaro qofka guuleystaha ah iyadoo uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo joseph kinywa waa madaxa dhankaasi iyo shaqaalaha dalkani kenya head of public service ayaa waxaa markaasi uu sheegaya ama ay leeyihiin jawaab ay kasoo bixiyeen arinta kiiska ee lagu soo daray oo qaar ka mid a saraakiisha doorashooyinka ay kusoo dareen ayaa waxa uu ku jawaabay wuxuuna leeyahay dabcan waxaan doonaynay inaan la kulanno mister fula jibukati laakiinse arrintaan kala hadli rabnay ayaa waxa ay tahay in daahitaanka natiijada doorashada ay sababayso amaba ay heleen warar sheegaya in haddii natiijada ay sii dahdo in khalalaasay waxyaaba lamid markaasi iyo rabshado iyo amni darra ay dalka ka dhici karaan ayna doonayeen inay ugu baaqaan jabukati in natiijada doorashada uu soo dedejiyo si markaasi looga baaqsado xiisadda iyo xamaasadda qaar ka mida taageerayaasha oo aad iyo aad u kacsaneyd xilligaasi waa jawaabtaadooda ay ku sheegeen dhegeystayaal iyagoo u maraya xeerlaaliyaha guud ee qaranka ama dowladda ay jawaabtaasi ku bixiyeen si guud waxa ay iska fogeeyeen eedeymaha loo soo jeediyey ee ahaa in markaasi ay ku qasbayeen mister fula jibukati inuu ku dhawaaqo raila odinga inuu yahay ninka isagu markaasi guuleystay haddii aanu kusii soconno warbixinada kale ee wargeyska the standard inta badan arrimaha siyaasadda arrimaha markaasi doorashooyinka arrimaha isqabqabsiga iyo arrimaha maxkamadda ayay ka hadlayaan waxaa leeyahay ninka isagu guddiga doorashooyinka u qaabilsan dhankaasi iyo teknolojiyada ayaa waxa uu iska fo waxa uu kasoo horjeestay ama markaasi uu been abuur ku tilmaamay in la galay hanaanka doorashada amaba markaasi ay ku kala hagaan guddiga doorashooyinka ee i e b c ninkan waxaa dabcan uu leeyahay waxaa lagu magacaabaa auma waxaana uu leeyahay maxaa lagu magacaaba michael auma waxaana uu leeyahay dabcan waxyaabaha la isticmaalayay ayaa sidoo kale ahaa kuwii markaasi la mid ah kuwii labada kun toban iyo toddobadii la isticmaalay ama kiamska loo yaqaano ee dhankaasi iyo weliba teknolojiyada sidoo kale waxa uu leeyahay ninka lagu magacaabo waa james orengo iyo weliba barasabkii barasabka ismaamulka meru kiraitu murungi ayaa ka mid ah shakhsiyaadka saxiixeen in markaasi la adeegsado hanaankan weliba kiamska weliba arrimaha dijitaalka dhegeystayaal waa sharciga markii la meelmarinayo sidoo kale wuxuu leeyahay ma jiro wax u dhacay hanaanka doorashada ee guddiga doorashooyinka i b c ama bottolkooda sidaas la jirigeedna waxuu iska fogeynayaa eedeymaha azimio lomoja kooxda raila iyo weliba mada karua ay kiiskooda ku dareen in markaasi la jabsaday hanaanka doorashada ee markaasi guddiga doorashooyinka waa waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxan ay qorayaan ama kala qorayaan wargeysyada kale ah daily nation weliba the standard halkaasi aan ugu gudbinaa dhegeystayaal bal daqiiqadaha inoo dhiman aan saaxiibada fursad uu siiyo barnaamijka ee qeybta ugu dambe si ay qeyb uga soo noqdaan inuu la wadaagaan goobahay ku sugan yihiin subaxan sida loogu abaristay dhegeystayahalkaad ku sugan tahay waa sida jebiga waa sida caawoberiga naga soo wacay bar toddoba bar laba saddex shan eber bar sagaal eber iyo bar toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooska hallo star wacalaykum asalaam waraxma
waa macalin aadan mashaarkee tahay mascadow waa fiican walaal macalin aadan halkee joogtaa waxaan joogaa meel baadiyan joogaa oo liiraa habarow booka ka tirsane haa walaalow labadan kuwaa berisa aadan u fiican adiga caafimaad ka warra alxamdulilah walaalow anagana aad baan u cannahay
aniga aadan la-aanta waxaa wayna idaacadda baa naga maqan waa tahay halkeed ku sugantaa ismaamulkeed tanarifa miya balambala balambala waa tahay waanu haa xaggaasay naga soo gaarayse haa walaalo way naga maqan tahay badaacaddan loola hagaajiyo waayahay aad baa mahadsan tahay dabcan waa lagu howlan yahay sidaan u sheegnay dhegeystayaasha waxaana markaasi filayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku heli doonaan saaxiibada kale aan siiyo star f m hallo
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
maxamed tabana gaasa dhigaburi aad baan kuusoo dhaweynayaa maxamed
aad baan u fiicanahay alxamdulilah ilaahay baa nabad noo soo kiciyey mhm
dib mala cambaign waa meelaha mombasa laga sheegay baan ka warsugeynay waa tahay
marka waxaan leenahay dadka nabadda ha ilaaliyaan dhammaan dhegeystayaasha maalinta idin waa naasaan leey adna aad baan ku salaamay saaxib aad baa mahadsan saaxiib baa kaa qaaday star f m hallow hallow dhegeyste calaykum salaam waraxma waa fiicanna walaal maasha allah soo dhowow codkaadana sar u qaad waan dhaway walaa hani mandheere waaye haye mandheera sidee lagu yahay subaxan maasha allah mandheere jil uu dilan yahay alxamdulilah walhay ma jirto haye haye
maasha allah aad baan ku salaami aad baa mahadsanto waa kaa qaaday star f m hallow
hallo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu mustafa ismaaciil waa maxamuud daahir dhaqanay jaara sabcoont soo dhow maxamuud ijaara i subaxan waan dhowyahay alxamdulilah ilaahay mahadle jeeguu iska degan yahay Mhm, mhm.
alxamdulilah leen wax dhibaata hadda ma hayno nabad baan haynaa waayahay marka waxaa leenahay ilaahayo roobna sii meeja awaara oo dhan ilaahay rooba sii oo muslimiinta allah kala fariisiyo Mhm.
dowlad nabada ilaahuna sii dowladda kenya nabadgelya ilaahuna sii qaadiya khalaaf allah naga haya leenahay Mhm, mhm.
marka dhegeystayaalka o dhan waxaa leeyahay subax wanaagsan meel ay joogaan bacumara khiyaar saaxiibkay iyo bintacadey waa la waani oo beryaan mar hala raadiyo war staa fm waa tahay waan ka meel ay jirto waa laleeyahay xamar mee adumowi waa la baafinayaa dhib ma lahan gabadha hala baafiyo yuusuf bakri naftiis waa laleeyahay fasax dheer u qaatee ah yuusuf waa weli isbuuc malabka kama soo bixin niyo waxaa umale wax buu soo wada umale wax badan buu la laabtay luqunta Ah.
de annaga diyaar baan weyn waan waynay laakiin meelo kale uu umale ku dhacay bal ugu dhufo bal hadda ugu dhufo ugu dhufo bal ka war doon ninka niyo waan ka wardoori ninkii waa laleeyahay waa raadinay saak waaya aad baa mahadsan tahay walaa mudan walaa walaa mudan agaag buu mahadsan yahay maxamuud star f m hallow asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
walaal waa cabdullaahi tobi gaaraan kajama aad baan kuusoo dhaweynayaa cabdulaahi halkaad ku sugan tahay subaxan
jawiga waa degan walaal wax kasta wanaag aan kala socdaan Mhm.
alxamdulilah walaal dhammaan muslimiin subax wanaagsan aan leeyahay adna ku salaam walaal aad baa mahadsan tahay subax la mid ah saaxiib hallo star f m
alaa salaamu calaykum ustaada wacalaykum salaam waraxma
walaal alcaydidu taasahariday mombasa aad baan kuu soo dhaweynayaa mombasa subaxan
alxamdulilah walaal mombasa hadee shalay doorashaa loo dareeray alxamdulilah wax dhib ma jiro jawiina ugu dayay intastoos waxaan sii bibixin laakiin xaafadda hata waa isbaristay alxamdulilah wax dhib ma jiro jawi aada ugu dayan yahay waaya doorashadna xalay waa un in amaawarna soo gudbi xisaabaha un socdayna waa un soo warsugaynaa hata soo baxo waa tahay gabagabadii aa lagu sii dhow yahay dabcan haa jawajawada Mhm.
haa jawajawada loo jira alxamdulilah wax dhib ma qabno Waa sidaas inta fiicantii aad baa mahadsan maasha allah waa fiican walaal Ah, alxamdulilah de dhammaan wariyaha meel labo joogaan noocsan meel labo joogaan waa salaamaya dadka muslimiinta soomaaliya ilaaha abaartan hasta daro abaar maan jirtaa la sheegayaa waa tahay aad baa mahadsan tahay waanu kaa gudoonnay star f m hallow
musaaf ismaaciil oo waa kaa qaaday walaal
waa cabdullaahi yare mandheera haye mandheera iyo subaxan cabdulaahi
walaalkii waa alxamdulilah intaan ka warhayo derisku waa la fiican yahay Mhm, mhm.
ilaahay baa mahad iskale walaalow intaan ka warhayo barwaaqo bashbashnimaha dhammaan wariyaasha idaacadda taaisan waan salaamaya shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaanba waan salaamaya ummadda muslimiinta meel kastoo joogaanba waan salaamaya aad iyo aad baan ku salaamaya aadna aad baa mahadsan tahay waa kaa qaaday anigana star f m hallow
Alo, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma
Warkan masalaani.
masalaani iyo subaxan
Alxamdulilah jawiga aada u deggan yahay.
haye haye
Ilaah waa la kala aaday.
Mhm, Ilaahay soo ugu talagalay u kala socdaan.
waa tahay Alxamdulilah Ilaahay wuu noo nimeeyay nabad baan ku soo kaacnay. Alxamdulilah barwaaqo iyo bashbash.
waayahay aad baa mahadsan tahay Waan ku salaamaa adigana.
si la mid ah star f m hallow
alo istaafin soo dhow saaxiib waa maxamed oo jooga gaarisa iftiin haye iftiin iyo subaxan
waa alxamdulilah si wanaagsan aa lagu abirsay Mhm, mhm.
marka howlihii waxa waxbarashada loo kala dareeray haye
marka aniga waxaa laanta waxaan leeyahay waxaa u badan haa isbedelaa dhacay hadda macnaha dee doorashaa wadanka ka dhacday ee dad baa la doortay soo maha haahey marka adeeg adeeg baa loo baahan yahay dadweynaha marka eedda labada dhinacba macnaha ee dadka dadweynaha eed bay soo jeediyaan oo inta badan waxaa maqlaa waxba nooma qaban waxyaala ay dhahan tahdalaan Mhm,
marka ani fariintan u diray dadweynaha waxaa waaye lacagaha biilka oo biyaha iskama bixiyaan macnaha inay iska bixiyaan yaa loo soo lacagaha biilka macnaha biyaha hee
macnaha waxaan ugu baaqaya inay iska bixiyaan sababta ay tahay ay dawlad bay eedeeyaan ayagana wixii lagu xaq lagu leeyahay dhankooda iskama macnaha iskama bixiyaan haa, ga- gawaaskoo miyaad ka shaqaysaa
ah fariintaasaan u diraa dadwey shacabkan fariin u diraa waa tahay aad baa umahadsan tahay ninkaasi waa idinla hadlay reer gaarisa gabaaska ayaan u shaqeeya ayuu leeyahay biilalka aad iska bixiya sife biyo aad u heshiin hagaagka dhegeystaha kale ee dabcan warkii aad maqli doontaan star f m hallow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma waa maxamed rasiid oo jooga buulafari garisa haye halkaad ku sugan tahay subaxan
waala waxaan yahay wax balaayo mara masjirad mara waa saacana hadalaayinta waxaa ugu badan ee doorashada waxaa ugu badan in maxkamadaha iyo waxaan laiska horshaqeeyla ay ruuto marka inay khayr ku dambeyn doontaan rajeynaa insha allah waa tahay
marka waxaa kaloo aada ugu warsugeynaa doorashada lagu celiyo gafanayaalka ee dambaasa waayahay aad baa umahadsan tahay
waa kamid dhegeystaha ugu dambaan siinaya hataa ka xumaa dhegeystaha sii qadka ayaa ka go-ay hal fursad ayaa markaasi banaan star f m hallow
halo soo dhow walaal asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
musaaf waa ku salaama bashka xaji xaga dheere waa kaa qaaday bashka soo dhowow alxamdulilah aniga aad baa loo fiican yahay xaga dheere saaka haye haye marka waxaan dhihi lahaa un ilaahay koob hana siiyo marka dowladda allaha noo dejaan dhihi lahaa marka waxaan dhihi lahaa dadweynaha un maarka loo duceeyo wadanka iyo dadka ma garat mhm marka waxaan dhihi lahaa insha allah koob allaha na siiyo bugtoona allaha noo qaata insha allah aad aad baan ii salaamaya aad baa mahadsantaha aanu kaa qaadnay bashka dhegeysta ugu dambaan fursad u siiyahay waxaa u mahadsan yahay dhammaan waa mahadsantihiin dhegeystayaal inaadna dhegeysataan la socodka idaacadda iyo sidoo kale saaxiibada ugu dambe ee barnaamijka qaybta ka soo noqday qaybta subax wanaagsan ina la wadaagaya goobaha ay ku sugan yihiin iyo weliba jawiga subaxani anigoo amsa ismaaciil aadiin akhrinaya xubinta wargeysada iyo weliba qaybta ugu dambe ee subax wanaagsan dhegeystiya kulan wacan mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan gobol baa joogtaan iyo solbocodkeyga idiin soo gaarayo halkan waa star f m hota gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan arrimaha gargaarka qaxootiga iyo baniaadamnimada subax walba oo talaadahadaan oo kale ayaad ka dhegeysataan warbaahinta star soddonka bisha sideedaad ee agosto sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal anigoo ah musa ismaaciil ee barnaamijka idiin daadihinaya kusoo dhowaada barnaamijka qaybtiisa ugu horee dhammaantiin oo idin soo dhaweynaya mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqlaysaan sidoo kale barteena internetka ama website-ka ayaa si toosa inooga maqli kartaan goob walba aad joogtaan dhegeystayaal halkaasi ayaad inagala socon karaysaan dabcan barnaamijka arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bani aadanimada waxaanu ku eegnaa xoogtii ugu dambeysay ee la xiriira arrimaha abaaraha oo aan ogsoonahay in qeybo ka mid ah gobolka geeska africa ay ku dhufteen abaarihii ugu xumaa muddo sanadooyina sidoo kale waxaanu ku eegnaa arrimaha gargaarka oo meelaha qaar markaasi ay iyagu aan ogsoonnahay inay ka jiraan xaalado bani aadamnimo oo u baahan gargaar ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal iyo weliba qaxootiga oo dad badan mar walba ay iyagu yihiin dad barakaca kuwa dalka gudihiisa ku barakacay i d p s iyo weliba kuwa dibadda dalka markaasi ku barakacay ha aadaane arrimahaasi oo dhan ayaanu ku eegnaa inagoo soo xigna dhegeystayaal sidoo kalena la wadaagno warbixinadii weliba xoogtii ugu dambeysay ay soo kala saaraan hay-adaha kala duwan ee samafalka kuwa ka shaqeeya arrimaha baniaadamnimada weliba gargaarka hay-adaha u n u n h c r hay-adda unisef hay-adda ocha sidoo kale hay-adaha markaasi caruurta ee save the children ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal hay-adda faw hay-adda w f p hay-adda markaasi w h o arrimahaasi oo dhan hay-ado kaloo aada u tiro badan ayaanu soo xiganaa dhegeystayaal xoogtii ugu dambeysay ay soo bandhigaan ayaan dhegeystayaashu la wadaagnaa qodobo badan ayaa miiska inoo saaran oo maanta aan barnaamijka ku eegi doonaa dhegeystayaal gobolka geeska afrika soomaaliya etoobiya ayaanu ku eegi doonaa dhankaasi iyo bakistan oo daadadkii ugu dambeeyey halkaasi daadad ay ku dhufteen iyo warbixinadii ugu dambeeyey ayaanu eegi doonaa sidoo kale ukraine halkee ay wax marayaan waanu eegi doonaa sidoo kale hadduu ayba yiraahdo dhegeystayaal balse marka ugu hore dabcan waxaan ogsoonnahay in abaartii ugu xumayd ee geeska afrika waa in ka badan afartan sano ay markaasi waxay u muuqataa inay sii socon doonto kadib markii hay-adaha saadaasha hawada adduunka ee loo yaqaano w m o ay sheegtay jimcihii in saadaasha bilaha oktoobar iyo weliba december ay muujinayso suurtagalnimada xaalado qalalan oo ka sarreeya kuwii hore yacni in markaasi ay macquul tahay in roob yari ee haddana soo food saarto waa roobabka la rajeynayo bilaha bisha tobanaad ilaa bisha labi tobanaad ee sanadkan dhegeystayaal ee bilaha soo socda saadaashii ugu dambeysay ama saadaasha ugu dambeysay waxay hoosta ka xariiqaysaaba walaaca hay-adaha gargaarka oo bilihii lasoo dhaafay ka digayay cawaaqib xumada ka dhalan karta abaarta ka jirta etoobiya ama qeybo ka mida etoobiya soomaaliya iyo weliba qeybo ka mida dalkani kenya si gaara waqooyiga dalka oo ay markaasi ka mid tahay halista macluulka leh oo ka dhacda soomaaliya kadib mid halkaasi ka dhacday toban sano ka hor oo ay ku dhinteen boqolaal kun oo qof dhegeystayaal waxaan ogsoonahay bilihii lasoo dhaafay isbuucyadii lasoo dhaafay qeeladhaanta ee halkaasi isa soo taraysay hay-adaha iyo weliba saraakiisha kala duwan ee ka shaqeeyay iyagu abaaraha iyo gurmadka ay halkaasi ka digeen ama ka digayaanba in haddii waxyaabahaasi aan tallaabo laga qaadin ay xaaladdu sii xumaan karayso etoobiya kenya iyo weliba soomaaliya waxaa markaasi etoobiya kenya iyo soomaaliya waxaan qarka u saarannahay masiibo bani aadamnimo oo aan horey loo arag ayuu yidhi ninka lagu magacaabo guuleed artan waa agaasimaha xarunta saadaasha cimilada ee loo yaqaano urur i c p a c waxa uu leeyahay saddexdaasi wadan dabcan qarka ay u saaran yihiin masiibo baniaadanimo oo aan horey loo arag haddii ay wax isbedeli waayeen isbedeli waayaan abaarta ayaa kusoo beegantay iyadoo caalamka uu sare u kac ku yimid qiimaha cuntada iyo weliba shidaalka waxaana sabab u ahaa dagaalka ka socda dalka ukraine kaasi oo saameeyey qeybo ka mid a afrika dhegeystayaal maadaama inta badan waxyaabaha loo keeno haddii ahaan lahayn cunnada iyo weliba macmirinta waxyaabaha lamidka halkaasi ay oga yimaan jireen hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay sheegtay in in ka badan siddeetan milyan oo qof oo ku nool toddobada wadan ee ku yaala gobolka ku yaala waa gobolka waa wadamada kale a jabuuti etoobiya kenya soomaaliya south sudan ama koonfurta sudan sudan iyo weliba uganda lagu qiyaasay inay haysato cunno yari yacni waa siddeetan milyan oo qof dhegeyste oo markaasi ku nool toddobada wadan ee ku yaala gobolkan geeska africa wadamadaasi haddii mar kale aan kugu celiyo waxaa ka mid a jabuuti waxaa ka mid a etoobiya waxaa ka mid a kenya waxaa ka mid a soomaaliya koonfurta sudan ayaa qeyb ka ah uganda ayaa ku jirta sidoo kale sudan ayaa ku jirta waxaana lagu qiyaasayaa inay haysa inay haysato cunto yari ama cunno yari intii u dhexeysay waxaan ogsoonahay labadii kun iyo tobankii iyo weliba labadi kun labaiyo labaat aan raahday labadi kun tobankii ilaa labadi kun toban iyo labadii twenty to twenty ten ilaa twenty twelve ilaa laba boqol iyo konton kun oo qof ayaa gaajo ugu dhintay soomaaliya kuwaasi oo kala bar ka mid ahi ee ahaayeen waa caruur yacni waa tiro aad iyo aad u badan rubuc milyan laba boqol iyo konton kun oo qof ee lagu leeyahay ee labadi kun iyo tobankii ilaa labadi kun labadi kun iyo toban iyo labadii ayay gaajo ugu dhinteen gudaha soomaaliya sidaan ogsoonahay dadkaas caruur tiradaasi kala barna caruur ay ahaayeen waana sababta hadda mar kale ay hay-aduhu qeeladhaanta u soo saareen ayna leeyihiin halkaasi iyo dib loogu laaban karaa haddii aan gurmadka lasoo badin haddii sidoo kale xilli roobaadka la rajeynayo amaba markaasi lagu wado inuu do-o bilaha soo socda ee da-aana ay ka gaabiyaan hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxay ka deegayaan ama ka deegayaba in gaajada daran ee ka jirta gobolka geeska afrika ay sababeen abaaraha daba dheeraaday in ay sii kordhayso marba marka kasii dambaysa waxaana meelaha ugu daran ka mid ah dalka soomaaliya oo aan muddo afar sano ah oo xiriir ama muddo afar sano oo xiriir ah aan helin rababkii la filayey waad fahmi kartaa dabcan meelaha haddana sida aadka isha lagu haybaa soomaaliya afar sano ayaa lagu leeyahay roobkii la filayay dabcan ma ay helin dalka ma uu helin qeybo ka mid ah intiisa badanba hay-adda cunnada adduunka ee w f p waxa ay sheegtay in ilaa laba iyo labaatan milyan oo qof oo ku kala nool dalalka kenya etoobiya iyo weliba soomaaliya inay soo food saartay abaaro iyo weliba gaajo daran waxay sheegeen in abaarahaasi ay haatanba sababeen in malaayiin xoolo ah ay dhinteen halka ilaa toddoba milyan oo qofna ay guryahooda ka barakaceen si ay u raadsadaan cunto ay ku noolaadaan iyo inay xoolahooda inta u hadhay ay markaasi u raadsadaan baad iyo biyo yacni waad fahmi kartaan tirada dadkii ay ka dhammaadeen xoolaha warkooda ma jiro laakiin kuwii ay halaha yar usoo hareen iyaguna waa qaxootiyo waa baraka deegaanadoodii waa ay ka tegeen iyaga oo raadsanaya ama u raadinaya xoolaha iyaga u raadinaya xoolahooda baad iyo biyo iyo weliba waxyaaba markaasi ay ku noolaadaan hay-adda w f p ayaa ka digaysa in tirada dadka abaaruhu saameeyeen ee ay hayso gaajada daran inay sii kordhayaan maadaama la saadaalinayo inay jirto roob yaraan taasi noqonaysa sanadkii shanaad ee aan la helin roobabkii la filayey ama markaasi lagu diirsan lahaa oo dalag iyo waxyaaba lamida markaasi soo saari lahaa w f p waxay sheegtay in si deg deg ah loogu baahan yahay ilaa lacag gaaraysa afar boqol toban iyo lix milyan oo doolar si gargaar si gargaar deg deg ah loogu fiidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ilaa dhammaadka sanadka lacagtaasi deg deg ee lagu baahan yahay ayay leedahay hay-adda waa hay-adda si gaara cunada waa w f p iyadu markaasi sidaasi sheegaysa lacag aada u tiro badan dabcan afar boqol lix iyo toban milyan oo doolar waana lacagta markaasi loogu talagelay dadkan abaaruhu ay saameeyeen ee gobolka weliba soomaaliya ay qeybta ka tahay dhegeystayaal madaxa w f p ee beriga africa waa ninka lagu magacaabo michael danfood oo dhowaan markaasi kasoo laabtay booqasho uu ku tegay soomaaliya iyo weliba waqooyiga dalkani kenya waxa uu sheegay in uu si gaar ah oga walaacsan yahay xaaladda abaareed ee ka jirta soomaaliya oo saameysay in ka badan toddoba milyan oo qof taasoo noqonaysa xaaladii bani-aadinimo ee ugu darnayd ee uu arko muddo kow iyo labaatan sano ah oo uu u shaqeynayay hay-adda w f p yani wuxuu leeyahay waa midii ugu xumeyd ama midii ugu darneyd ee aan arko twenty one years kow iyo labaatan sano oo aan hay-addan u shaqeynayay wax ka daran ma arkin ayuu leeyahay xaaladda ka jirta soomaaliya dabcan iyo meelaha uu socdaalka ku mare oo ay qeyb ka tahay waqooyiga ee dalkani kenya iyo weliba deegaanada qaar masmaamulada qaar ee halkaasi ka jira dhegeystayaal ee waanu eegi doonaa ee dhankaasi iyo weliba ee warbixinadaas ah, waan eegi doonaa dhegeystayaal waxaanu dhegeysan doonaa ee codka ergeyga gaarka ah ee soomaaliya ama madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagu ka warbixinaya arrimaha abaaraha ayaanu markaasi eegi doonaa sidoo kale warbixinada miiska inoo saaran waxaa ka mid a dhankaasi iyo e, etoobiya laakiinse bal marka hore aan soo qabto em, aanu aagno dhankaasi iyo dhadhaab ayaanu aadi doonaa dhegeystayaal oo iyaduna e, aan ogsoonahay inay qeyb ka tahay meelaha qaxootiga ay barakaca halkaasi ka jirto E, kadib kheyladhaan ah in markaasi in muddo ah ay kasoo yeereysayba qaar ka mid a qaxootigii ugu dambeeyey ee gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab abaaraha jira dartood ayaa waxaa lasoo sheegayaa in markaasi mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ah ay kaalmo halkaasi gaarsiisay ama dadkaasi kaalmo gaarsiiyeen hay-adda ixyaa turaath oo dalka kuwait ayaa deeq markaasi iskugu jirta raashiin iyo weliba maraykan wacooyin iyo timir gaarsiisay in ka badan kun qoys oo ku nool dhadhaab islamarkaana ay ka mid yihiin qaxootiga dhowaan halkaasi tegay xeryaha qaxootiga kuwaasoo xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay haysay E, bal aanu maqalno maxamed maxamed e, nuuriye oo isagu ah xogeyaha guud ee hay-adda ixyaa turaath oo markaasi ka warbixinaya e, xaaladda halkaasi ka jirta iyo weliba waxyaabaha deeqah ama deeqda raashinka ah ee ay gaarsiiyeen dadka qaxootiga ee ku nool dhankaasi iyo dhadhaab si gaara kuwa halkaasi iyagu markaasi e, kuwii ugu dambeeyey ee gaaray xeryaha
waxaanu maanta ka qaybinay xeryaha qaxootiga iyo qaybo ka mida tuulooyinka ku hareereysan qaxootiga raashin iyo marakaneecooyin iyo eh, timir isu- eh, raashinkaasoo isugu jira noocyada kala duwan ee dadku isticmaalaan sida bariiska burka iyo sonkorta iyo wixii la mid ah Eh, waxaanu eh, la shaqaynaynay hay-adaha ku howlan ee ku lug leh eh, soo qorista iyo sida dadka ay u kala baahi badan yihiin u kala qorayay Een, dadka waayeelka ah dadka curyaamada ah dadka tabar daran qaar badan oo iska baahan ah oo aan dabka shidanin ayaanu dabka u shidnay Ee, baahi badan baa ka jirta ba- maadaama baahi badan aan la dabooli karin wixii aan awoodnay ayaan soo gaarsiinay intooda ugu badani waa qaxootigii cusbaa Een, xaafado badan oo waxaa jira aan kaarar helin oo bannaanka degan guryana aan helin Een, waxay cunaan iyo waxay karsadaan iyo waxba aan haysanin sidaa darteed baanu ka helnay dadkii dee- qaxootiga ahaa joogay calaacal badan baa naga soo gaadhay waxaanu soo waxaanu awoodnay ayaanu la soo oradnay annagoo wakiil ka ah dowladda kuwait iyo safaaraddeeda magaalada nairobi Een, baahida markaanu kolka hore meesha soo indhe indheenaynay ee, waxaanu aragnay waxaanan la fiirin karin oo aad iyo aad u daran Ee, dad aan dabka saddex beri afar beri waxba karsanin oo cunto karsanin oon waxba haysanin oon baad haysanin ayaanu aragnay sidaa darteed baanu annaguna wixii aan awoodnayn heli karnay la soo oradnay oon soo gaarsiinay Ee, baahiduna intaas kuma xadidna aad iyo aad bay u fara badan tahay gacan badan oo dheeraad ayay u baahan yihiin annaguna waa dadaali doonaa hadduu ilaah yidhaahdo Ee, waxaan ugu dhaliyay baahida jirta awgeed Ee, baahi badan baa jirta Ee, tusaale ahaan xilliga roobka uu da oo kaleete dadka kanaaco badan baa jirta aad iyo aad bay u rafaadsan yihiin sidaa darteed baanu baahidii meesha joogtay markaanu assessment ku sameynay oo aanu baarnay ayaa waxaa noo soo baxday baahiyahana aanu raashinka ugu muhiimsan yahay marakaneecooyinku ay ku jirto in la soo gaaro dad geedo hoostood jooga oo cayayaankii iyo kanaacadii ay cunayso ayaanu soo gaarsiinay kun qoys oo ka mid ah Eh, ilaa dhowr boqol oo qoysna raashin baanu u qaybinay oo intii awooddanada ahayd waxaa ka muuqday eh, haraad badan waa- duruuf badan baa wejigooda ka dheehan kartaa Een, gaajo badan iyo macaluul badan baa ka muuqata waa dad qaxooti ah oon gacanta waxba ku haynin qaarkood dhowaan abaarihii dhacay ayay xoolihii ka dhammaadeen sidaas bay kusoo qaxeen oo xoolihii markay ka dhammaadeen bay qaxootiga iska soo fadhiisteen bannaan cidla ahoo cagaguba ayay fadhiyaan sidaa darteed baahi badan baa ka muuqata wejigooda Een, hay-addani sidaa ogtahay baa waxay ka shaqaysaa dhinacyo badan oo dhanka arrimaha bini'aadanimada ee, sida abaaraha ka jawaabidda abaaraha dhibaatooyinka musiibooyinka dabiiciga ah ee, sidoo kale qaybaha caafimaadka Ee, dadaal badan oo gaar ahaan northeastern ayaan ka wadnay dadaal fara badan Een, hadda waxaan soo dhammaynay een, arrimo caafimaad ayaan waxaan ka soo dhammaynay isbitaalka wajeer Een, isla usbuucan soo socdana waxaanu ka bilaabi doonaa xeryaha qaxootiga marka baahida aad bay u fara badan tahay wixii awooddanada ayaanu ka geysanaynaa waxa laala wixii tabar ah ee hay-addu ay awoodana kolna maaragtay kama hagran doonto hadda waad arkaysaaba hadda waxaan u malaynayaa sanadkan waa markii afraad ama shanaad ee aanu raashin ka qaybino xeryaha qaxootiga dadaal aad u badan ayaa lagu bixinayaa dhambaalo fara badan baan u dirnay hay-adaha kale la shaqayno inay soo gaarsiiyaan waxay awoodaan maadaama oo wixii hore ee hay-adaha un ka ay ka heli jireen ay aad u yaraatay oo caawimaadii hore ay heli jireen ay aad u yaraatay waxay u baahan yihiin inay dadka kaleeta ee wax awooda ama heli kara ay garab istaagaan baahi badan baa ka jirta
waa tahay codkaasi maxamed maxamed nuuriya oo isagoo ah xogyaha guud ee hay-adda axyaa turad oo ka qeybinaysay markaasi deeq isugu jirta raashin maraykan coyn iyo weliba timir oo in ka badan markaasi kun qoys oo ku nool dhadhaab islamarkaana ay kamid ahaayeen ama ka mid ahaayeenba qaxootiga dhowaan halkaasi tegay xeryaha qaxootiga kuwaasi oo xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay haysay iyo ha dhegeystayaal sidoo kale waxaanu markaasi maqli doonaa daqiiqadaha soo socda codka cabdiraxmaan shkuur isaguna faahfaahin ka bixinaya halka ay wax marayaan iyo xaalada xaaladii ugu dambeysay dhanka iyo abaaraha ka jira wadanka soomaaliya laakiin se intaanu halkaas u gudbin waxaa lagu soo waramayaa dhanka waqooyiga etoobiya waxaa leeyahay xaaladda bani aadinimo ayaa weli ah mid laga naxo warar markaasi aan si rasmi loo xaqiijin ayaa sheegaya in barakac uu ka socdo jiddaha hore ee gobolada amxarada iyo weliba canfurta dhanka axmarada bandow ayaa lagu soo rogay halka loo yaqaano dibak waa aaga waqooyiga gonder iyo halka loo yaqaano desi aaga koonfurta welo iyo weliba halka loo yaqaano waldiya waa aaga waqooyiga welo iyadana ee dhankaasi laga bilaabo ee toddobada fiidnimo iyo weli ilaa lixda aroornimo ayaa markaasi bandow lagu soo rogay taasi oo saameysay ee leeyahay dhaqdhaqaaqa rayidka helitaanka adeegyada deg dega ah ee caafimaadka iyo weliba ee ganacsiga halkaasi tigreyda ama dhinka tigreyga ah ee gaarsiinta sahayda arrimaha bani-aadnimada ee waddada tigreyga ayaa weli hakad ku jirta ayaa leeyahay ilaa isbuucii hore laga soo bilaabo afar iyo labaatankii bishan aynu ku guda jirno sidoo kale hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hawada ee loo yaqaana u n h a s ee uu markaasi u kala gooshay ama u kala gooshiisay gobolka tigrey ayaa la hakiyey shan iyo labaatankii bishan taasi oo markaasi joojisay ama joojinta daabulaada lacag cadaana iyo weliba dhaqdhaqaaqa shaqaalaha gargaarka ayaa iyaguna halkaasi hakad ku galay hay-adaha iyo weliba kuwa kale ee aan dowliga ahayn waxay sii wadaan ama markaasi waxay leedahay bahayadda aan sii wadaynaa bixinta gargaarka bani-aadnimada ee dadku ay dhibaatadu saameysay halka amnigu markaasi uu inoo saamaxay leedahay tigreyga hay-adaha gargaarka iyo weliba la howlgalayaasha arrimaha bani-aadnimada ayaa dib u bilaabay qeybinta cuntada iyo weliba sahayda kale ee muhiimka ah ee arrimaha bani-aadnimada iyo weliba gargaarka hay-addu waxay leedahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada isku haya colaadda iyo inay markaasi si deg deg ah u fududeeyaan dib u bilaabista deg deg ah oo aan markaasi caqabad lahayn oo ay shaqaalaha arrimaha bani-aadnimada iyo weliba gargaarka iyo saadka ay ugu gudbaan dhammaan waqooyiga etoobiya si waafaqsanaya ay leeyihiin sharciga caalamiga ah ee bani-aadnimada sidoo kalena loo ogolaado shaqaalaheena ay leedahay hay-adda inay qeyb ka noqdaan dhankaasi iyo arrimaha gargaarka sidoo kale waxay leedahay saaxiibadeena bani-aadnimada iyo weliba la howlgalayaasheena waxay sii wadaan inay bixiyaan gargaar muhiim ah oo malaayiin qof oo ku nool etoobiya oo dhan lagu gaarsiinayo waqooyiga etoobiya waxaa leeyahay dhankaasi iyo arrimahaas gaarsiinta bani-aadnimada waxay ku socotaa gobolka tigrey laakiin hay-ad waxay leedahay awood dayidda aan markaasi loo qeybin karo waxaa xadiday shidaal yari iyo weliba lacag cadaana yacni hay-addu waxay sidoo kale ka cabanayaan ama hay-adaha gargaarka in halkaasi shidaalyari ka jirto haddii xitaa ay arrimaha gargaarka sii wadi lahaayeen sidoo kale lacagaha cadaanka iyo weliba circulationkooda ay aada u adag tahay etoobiya ayaa waxaa soo food saartay sidaan ogsoonahay abaartii ugu darnayd ee soo marta afartankii sano ee lasoo dhaafay ilaa toban iyo toddoba milyan oo qof ayaa hadda loo bartilmaameedsaday gargaar iyadoo lasoo sheegayo heerar nafaqadaro ah oo ka sii daraysa in ka badan saddex dhibic shan milyan oo xoolo ah ayaana ku dhintay inta ilaa hadda la ogsoon yahay waddankaasi etoobiya waxaa sidoo kale leeyahay in ka badan afar iyo labaatan milyan oo qof ayaa sanadkan gargaar bani aadnimo ka helay etoobiya ama ku helayba etoobiya kuwaasoo ay ku jiraan in ka badan labaatan milyan oo qof oo helay cunto gargaara in ka badan saddex milyan oo qof ayaa helay gargaar dhanka beeraha ah in ka badan saddex milyanna waxa ay heleen adeegyada biyaha nadaafadda iyo weliba dhanka fayadhowrka waa tiro aad iyo aad u badan dabcan waxayna muujinaysaa xaddiga iyo weliba baaxadda dadka ay u baahan yihiin gargaarka mar kasta qeybo ka mid ah etoobiya waxaa leeyahay ayaa wajahaya halis fatahaada toddobaadyada soo socda waxaana laga yaabaa in in ka badan hal dhibic toddoba milyan oo qof ay saameeyaan oo ay ku jiraan in ka badan afar boqol oo kun oo qof oo halis ugu jira barakac inay saameeyaan fatahaada ayaa leeyahay dadkaasi tiro ka mid ah oo gaaraya afar boqol oo kun oo qofna waxay halis ugu jiraan in ay ka barakacaan guryahooda iyo weliba deegaanadooda waxaa sidoo kale hay-adu waxay leeyihiin horumar wanaagsan oo markaasi dufcadii labaad ee siddeed boqol iyo afartan tan oo bacrimiin ah ayaa timi tigirey labaatankii bishan si ay markaasi u taageeraan beeraleyda xilliga beeritaanka yacni dhankaasi iyo waxaa loo yaqaanaa fertilizaga ee bacrimiinta ayaa loo keenaya gobolka tigrey oo iyaguna ka mid ah meelaha aadka iyo aadka gargaarka ugu baahan herarka nafaqa xumada ayaa weli ka jirta tigrey heerka nafaqa xumada ba-an ee markaasi caruurta ay da-doodu ka yar tahay shan sano ayaa ah mid laga naxo lix boqolkiiba ayaa leeyahay sida lagu sheegay sahanka ay soo bandhigtay hay-adda world food program waa hay-adda w f p hay-adda waxay leedahay waxaan ka walaacsannahay dadka rayidka ah ee ku sugan jidda hore waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay u hoggaansamaan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah ee bani aadamada si loo xaqiijiyo ilaalintooda iyo weliba badqabkooda ayaa leeyahay sidoo kale hay-adda waxay leedahay waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay ilaaliyaan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah ee bani aadamada iyo weliba in ay ixtiraamaan shaqaalaha howlaha hantida iyo weliba alaabta si guud ee bani aadamada weliba hay-adaha ka shaqeynaya iyo shaqaalahooda gargaarka in ay ilaaliyaan ayay leeyihiin dhegeystayaal dabcan waa xoogtii ugu dambeysay iyo weliba arrimaha ay hay-adaha gargaarka si gaar hay-adda u n ocha ay ka qoreyso arrimaha dhanka iyo etoobiya dhegeystayaal iyo weliba gargaarka loo fidinayo in ka badan lagu qiyaasay dadkaasi afar iyo labaatan milyan oo qof oo markaasi si u bilowday sanadkan laga soo bilaabo bishii koowaad ee sanadkan gargaar bani aadanimo ka helay waddankaasi etoobiya qaar markaasi agab cunno qaab agabyo kale qaab markaasi arrimaha beeraha iyo weliba kuwo kale adeegyo biyo nadaafada iyo waxyaabaha fayadhowrka lagu caawiyey ayaan markaasi uga hadlayna bal aan soo qabtay qadar adeega qaybta ka barnaamijka dhegeystayaal dhegeyste haddaanu kenyaan nahay waa in aan isgarab siinaa oo isla soconnaa tu inwane ayaa lagu leeyahay dhibaatooyin kala duwan ayaa la dareemay waxaana hadiyo jeer lagama maarmaan ah in aan garab isa siino marka dhegeyste waa inaanu garab isa siinaa si aan dhammaanteen u wada noolaano ama aan ka gudubno dhibaatadana hortaagan safaricom ee maamiisheeda garab taagan oo waxay u keentay adeega tu inwane ofa oo waxyaabo badan ay ka helayaan macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin oo keliya kadib markay garaacaan xidig afar afar afar xidig labo labo afar ges waa star four four four star two two hash amaba ay isticmaalaan appka loo yaqaano my safaricom app ka u dhegeysta waxaad helaysaa one g b data bundle valid one hour twenty bob waxaad helaysaa hal g b ama dhaata internet ah oo markaasi hal saacaad isticmaali karto hal g b marka luu leeyahay dabcan kaama dhacayso adiga ayaa ka daalaysa oo keliya labaatan shilin ayaadna markaasi geshanaysaa sidoo kale unlimited calls oo hal saaca sidaad doontay aad u hadlaysaa muddo hal saaca labaatan shilin oo keliya ayaadna geshanaysaa dhegeyste sidoo kale muddo afar iyo labaatan saacadood ah ayaad saa doonta s m s-ka ama fariinta u qori kartaa s m s a u diri kartaa dhegeysta qofkaa doonta aad ula jaad garayn kartaa iyadan oo laba labaatan shilin oo keliya sidoo kale safaricom ayaa u rumaynaysa ama sidoo kale u siinaysaa fursad macaamiishooda inay cunno ku iibsadaan dhibcaha bonga points waxaa jira dad ay ku cakiran tahay oo aan awoodin markaasi cunno balse dhibcaha bonga points ayay u buuxaan teleefoonka ma ogo in uu cunno kusoo iibsan karo waxaa laga yaabaa qofkiin raashin gurigu u yaalin orodoo tag subermarketka kugu dhow oo ku iibso cunnada aad u baahan tahay ee bonga points xitaa haddii aad rabto waxaad ugu iibin kartaa saaxiibadaada keliya waxaad garaacdaa xidig hal labo lix afar gees oo star one two six hash dhegeyste sidoo kale safaricom oo macaamiisheeda garab taagan ayaa waxay siinaysaa barnaamijkan doto zeto oo ah mid ay bulshooyinka kala duwan ku xaqiijinayaan riyadooda safaricom ayaa u rumaynaysaa keliya waxaa lagaa doonayaa inaad codsiga u gudbiso safaricom doto zeto ka codso shabakada safaricom foundation amaba dukaanka kugu dhow ee safaricom guud ahaan dalka sidoo kale waxaa jira qeybta waxbarashada oo safaricom ay kugu garab taagan tahay in caruurtaada ay helaan waxbarashada ay u baahan yihiin waxay fursad u helayaan ee waalidiinta iyo weliba ardada macluumaadka waxbarashada oo ah weliba kuwii ansixiyeen macadka waxbarashada dalka ee k i c d da dhegeystayaal halkaasi ayaad uga faa'iideysan kartaa waxaadna ka helaysaa shabakadda amaba marka aad garaacdo xidig labo sagaal hal afar gees waa star two nine one hash ayaad ku helaysaa dhegeysta maantaba orodoo ka faa'iideyso adeegyadaasi ood kala duwan aanu ku sheegnay kow waa dhanka iyo waxbarashada oo safaricom ay kugu garab taagan tahay labo inay ku rumayso riyadaada safaricom doto zeto saddex in bonga pointsa cunnada kusoo iibsato ama raashinkaada oo subermarketka tegaya iyo afar dhegeysta adeegyada kala duwan labaatan shilin oo keliya inaad ku hesho m b sidoo kale labaatan shilin inaad ku hesho s m s sidoo kale labaatan shilin inaad ku gadan karto kool oo hal saacaad saad doonto u hadlayso dhegeyste aan dib ugu soo laabano barnaamijka dhegeystayaal dhankaasi iyo arrimaha gargaarka qaxootiga weliba bani aadanimada qeybtii labaad ee barnaamijkaanu ku guda jirnaa dabcan qodobo kala duwan ayaanu soo eegnay dhankaasi iyo etoobiya ayaanu soo eegnay sidoo kale waxaanu eegnay geeska afrika soomaaliya ayaanu qeyb ka soo eegnay balse mar kale aan dib ugu laabano dhankaasi iyo soomaaliya dhegeystayaal halkaasi sida aad maqlayseenba xaalada aada iyo aad u cakiranaya halkaasi ka jirta kheyladhaan kala duwan hay-aduhu ay soo saarayaan sidoo kalene lacago malaayiin dollar ayaa la iskaga baahan yayaa leeyahay si loo taakulayo waxaana laga cabsi qabaa in xaaladdu ay kasii darto bilaha soo socda maadaama sidoo kale hay-aduhu qaar amaba kuwa cimiladu ay saadaaliyeen inay macquul tahay in rababkii la filayay amaba markaasi loo baahnaa san markaasi dhacdo ay dhacdoba in aansan helin bilaha octoobar ilaa december bisha tobnaad ilaa bisha labiyo tobnaad dhegeystayaal sidaas hadday dhacdino waxaa dabcan ay noqonaysaa sanad kale oo iyaduna markaasi roob la-aan ah iyo weliba qalaal ama qaleel ay noqonaysa dhegeystayaal oo qalalan dhulkii iyo weliba wax soo saarkii iyo beeraha iyo dhammaan xoolihii iyaguna halkaasi ka dhammaanaya cabdiraxmaan cabdishakuur waa ergeyga gaarka ah ee arrimaha gargaarka iyo weliba abaaraha u qaabilsan dhankaasi iyo soomaaliya weliba madaxweynaha dabcan isaguna dhowaan waxa uu ka warbixiyey halka ay wax marayaan xaaladda siday tahay arrimaha markaasi gargaarka arrimaha baniaadanimada bal khudbad markaasi aada u dheerayo halkaasi ka jeediyey aanu dhegeysanno qaar ka mid a hadaladiisa dhegeystayaal oo markaasi dhowr iyo toban daqiiqo ah waanu isku soo laaban doonaa
barakacsanaa marka hadda ugu yaraan saddex milyan oo qof yaa abaarta sooma barakacyaal gudaha dalkeena ku ah oo dad soomaaliyeed ah soomaaliya marka waxaa la yidhahdaa waa wadanka ugu horreeya adduunka markii laga hadlayo i d b dadka gudaha kusoo barakacay dalkooda saddex milyan ayaa ugu yaraan hadda barakacyaal dalka gudihiisa ku ah saa la socotiin ku dhowaad hal milyanna qaxooti waayo dalka dariskiisay weli jiraan oo yeman iyo ethoobiya iyo kenya ayay jiraan laba milyan ku dhawaad saddex milyan wax ku dhowna waxaa lagu qiyaasaa inay diyaasbara yihiin oo qaxooti si kaleeta ah marka waxaa la dhihi karaa soomaali majoritigeeda waa ama i d b ama waa refugee labadaasay u qaybsan yihiin soddon iyo laba degmo ayaa sida halkaa ka aragtaana ugu daran degmooyinka ay saameysay abaarta deegaanada halkaas ay ku qoran yihiin ilaa owdal ay jirtaa waa ujeedaan waxaa uga duwan tahay baydhabo oo iyo bayo bakool waxaasoo dhan way ka duwan yihin lixdan iyo toddoba boqolkiiba dhibaatada ugu weyn ee saameynta xaggeeda ayay jirtaa sababtoo ah cunuqabataynta ay ku hayaan kooxaha argixisada yaa ka xoog badan deegaanada kale deegaanana abaartaa saamaysay deegaanana abaartiyaa saamaysay argagixisadiina waxay ku haysaa culays dheeraad ayay ku haysaa marka baydhaba hadda waxay noqotay epic centerka ama xarunta ugu daran ay noqotay waxay yeelahayna waxaa waaye ma aha xajmiga saamaynta abaarta maaha dadka kusoo qaxaya ayaa ugu badan baydhaba oo imaad oo kasoo qaxaya meelihii argixisada ay haysatay oo loo diiday inay gargaarka access u helaan koo iyo toban gobol ayaa boqolkiiba konton waay deegaankeena sida hadda aad la socotaa markii la yidhaha koo iyo toban gobol soomaaliya almost boqolkiiba konton ku dhowaad waaye haddaysan wax dheereynba inta hadda ay abaarta saameysay slideka labaad ma gudbi kartaa madaxweynaha runtii markii xilkan uu eegmaday oo ergey gaarka inaan noqdo xukuumadda ma dhisnayn dowladdana ma jirin waxaana ka horreeyey hal sano iyo bar ugu yaraan oo isjijiid siyaasadeed ah oo doorashadii ah taasoo soomaaliya la waayey cid lala macaamaloba dowlad ahaan wax lala macaamalo adduunka xataa noo soo gurmo lahaa challengeska adduunka ka jira waa kashe waa sheegi doonaa laakiin cid lala macaamil xilligaas ma jiro oo dalku wuxuu ku jira xilli transition oo aad u adag marka dowlad mandate haysata lama haynin oo lala macaamilo saa ogtihiina wax kastoo deeqa way istaageen ama macaawino ahaadaan ama horumar ha ahaadaan way istaageen waa la istaajiyey madaxweynaha marka magacaabitaanka uu sameeyey howlaha u istaagnay waa afartaas howlood oo ah qareemidda oo advocacyga waxaa la yidhaahdo oo ah in wacyigelinta kor loo qaado oo sare loo qaado oo dadka la gaarsiiyo abaarta iyo xajmigeeda intooda egyahay resource mobilizationka oo deeq dheeraada in la raadiyo markii xafiiska oo lay magacaabay boqolkiiba siddeed iyo toban uu ahay humanitarian responsiga ama dadka deeqda laga jawaabay boqolkiiba siddeed iyo toban keliya ayay ahayd coordination waxa ugu muhiimsan ah oo challengiga ugu weyna ah in la wada shaqeeyo oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ministerskoodii iyo wasiiradoodii iyo xafiisyadooda inay wada shaqeeyaan asna challengiga ugu weyn ayuu ahaa runtiina haystay iyo talasiin qaran oo ku aadan waxaan maxay usoo noqnoqdaan abaarta awal tobankii sanaba maray ahaa jirtay hadda waxay noqotay afartii sanaba mar saa hadday kusii socotana labadii sano maray gudbi doontaa maxaa sababa abaaraha marka abaaraha waxaa sababa saddex qodoba ugu waaweyn isbeddelka cimilada oo ah waxa keeno ugu daran oo duufaanada iyo dabaylaha iyo abaaraha iyo waxa dhanoona haystay fatahaadaha waa waxay waxay ka yimaadaan isbeddelka cimilada oo adduunka hadda waa aragteen saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay yurub ayaa maanta waxay waxaa ka qaylinaysaa kulayl keenay isbeddelka cimilada ay keentay china ka qaylinaysa maraykana ka qaylinaya waa la socotiin midda labaadna waxaa waye colaadaha joogtada ah oo soo noqnoqday khaasatan kuwa argagixisada ay sababayaan ayadana waxay qeyb ka yihiin abaaraha soo oo dadkii beerihii ma beera karaan xoolihii ma dhaqan karaan fursadihii mujtamaceena boqolkiiba toddobaatan beeraley xoolo ah fursadaas ma heli karaan midda saddexaadna waxaa waaye jaritaanka dhirta annaga aan jarno waaye oo ugu yaraan soomaaliya waxaa layahay tobankii sano lasoo dhaafay toban milyan oo geedaan jarnay saddexdaasba waxay keenayaan marka in dhulkiina saxaro oo noqdo dadkiina ay ku noolaa waayaan qareemidda annaga markii aan u istaagnay runtii waxaan isku daynay kow inaan horta meelaha dhibaatada ka jirta aan soo booqano oon dadka alleen dadka markaa wax la wadaagaysid xog ma aha theory ma aha waa in adag wixii practical usoo aragtaa oo meelihii fieldiyadii aad tagtaa dadka dhibaataysan ay ku noolaayeen labo in dadkii wacyigelin media cambaign la qaado oo weli hooseeya meeshii la rabay ma gaarsiisana dadka soomaaliya gudaha iyo dibaddaba in la wacyigeliyo dalka inay abaar ka jirto sababtoo ah doorashooyinkii iyo siyaasaddii laisku haystay waxay keentay in la iloobay dadka inay dhibaato ay ku jiraan marka waxaan kaloo ballan qaadnay hay-adaha gargaarka in loo fudeeyo gargaarka in la gaarsiiyo dalka dabcan gargaarka hadda waa isbedelay sidii hore ma ah saa la socotiin boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan ku dhowaad dadka hadda waxaa lagu gaarsiiyaa cash lacagaha e v c-ga loogu diraa hay-adaha lagu diraa inta soo hartayna raashinka gudahay ka iibiyaan oo dowladaha hadda sacuudiga ama qatar ama dowladahaas lamidka ah ayaa waxaa jira waxay keenaan raashin hay-adooda enjiyoyadooda ay gudaha ka iibiyaan ayagana waa waa waxaa iska dhihi doona imaaraadka dowlad la yidhahda unbaa keliya hadda wax soo far raashin keena ka jiro oo kuntan ah kuntan markii la lacageeyana waa saddex boqol oo kun oo dollar lacag badan ma aha wax badan xajmigaas ma badna bikaas tankii saddex boqol afar boqol dollar ku fadhiyaa marka waxa ay keeneen nafteeda waa lacag saddex boqol afar boqol oo kun wax u dhigma maxaa loo diiday sababtoo ah haddii la qiimeeyo raashinkaas la keene la yidhahdo logistica dadka hala gaarsiiyo ugu yaraan markay ugu yaraato markii ugu yaraato minimum laga soo qaado toddoba boqol oo kunaa ku baxaysa in raashinkaas halka kun oo tana dadka la gaarsiiyo haddii diyaarad la yidhaahdana hal milyanaa ku baxaysa marka dadka hay-adaha humanitarian ka shaqeeya mar hore ay fahmeen accesska iyo dhibaatadiisa iyo logisticada way ka leexdeen marka raashinka oo waxay aadeen dhinaca dadkii in kaash wax loo siiyo waxa keenayana waxaa waaye nimankaa shabaab oo dhulka xooggiisa haysta oo canshuur dheeraada markaan doolow tegey oo field tribiyada kamid aan tegay waxay igu dhaheen raashinka ka yimaada xamar waxaa ka raqiisan raashinka ka yimaada berbera doolow raashinka ugu yimaada berbera ayaa ka raqiisan raashinka xamar uga yimaada waxaasna waxaa keenaya waxaa waaye road baloogyada jidadka yaalla canshuuraha waxaa dheer nimankan argixisada ah weliba runtii ayagaa canshuurtooda ugu yar argixisada tooda ugu yar midda kale oo dowladda ama member statuska ay qaadayaan ama isbaarooyinka sida kale loo qaadayaa badan marka raashin ka imaada taasi waa haddeertaa meeshan waxaa reeraysaa nooga faa'iidaysto waxaa xiran xuduudda kenya waa xirantaha saas daraaddeed gobolka gedo oo dhan caawinaadda waxay uga timaadaa haddeertaan gargaarka bini aadanka berbera uga yimaadaan oo soo dhex mara etoobiya iyadoo mombaasa ay u dhowdahay oo la furi karo xadkaas xiran marka maadaama annaga kenya aan jaadkii hadda si loo furay waa inay furaan xadka si humanitarianka dadka loo soo gaarsiiyo dhowr jeer arrintaas aan ku celcelinay waxaan rajaynayaa wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisa ugu horeyso ee wasaaraddiisa inay noqoto sidii loo furi lahaa ra-iisul wasaare borderkaas oo dadka humanitarianka loogu furi lahaa midda labaad waxaa waa resource mobilizationka oo ah in maaragtay la raadiyo dhaqaale runtii markaa imaanaysaan sheegnay boqolkiiba sideed iyo toban oo ahaa humanitarian response wax la yidhaaha jiro dadkan humanitarian ka shaqeeya u n-ka iyo hay-adaha lamidka ah balaan ay sameeyaan qorshay dejiyaan ee humanitarianka looga jawaabayo one point four billion oo ah lacagtii ay ay raadiyeen ra-isul wasaarihii kaa horreeyey mudan ra-iisul wasaare ayaa tegay geneef ballanqaadaa la sameeyey laakiin lama riyaalaas garaynin markii la soo noqday annaga aan qaadanay dadkii hadda way soo jawaabeen soomaaliya hadda waxaa la yidhahda humanitarian response waddanka ugu horreeya waaye wadamo badanaa crisis-ka humanitarianka uu ka jiraa maxaana la ku siiyey marka waxaana la ku siiyey dabcan madaxweynahoo la arkay inuu mudnaan siinayo arrintan magacaabis erga gaara maruu magacaabay iyadoon weli golihii wasiirada la magacaabin dadka waxay tustay inuu serious ka yahay arrintan field tribkii asaga uu sameeyey baydhabo iyo kaamkii uu ka hadlay waxay soo jeedisay inuu xoogaa iyo taas lagu kabay inuu serious yahay waxaa kaloo dheer coordinationka waxaa fiicnaa coordinationka dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda ka dhexeeya kaasna aada u fiicnaa oo wada shaqayntaas way fiicnaad oo aaday muhiim u tahay markii lagu taageerayo inaa wada shaqaynaysinna muhiimay ahayd iyo raadinta aan raadinay iyo soomaaliya oo markaas dowladdeeda ay cusub tahay oo mudnaan la siinaayo oo cuseybka dowlad dabcan waxaa la yidhahdaa waa garanaysaan fursada la siiyaa inta badan waxaa kaloo marka dhibaato naga haystaa oo challengiga jira adduunka hadda wuxuu ka soo kacay covid nineteen wuxuu ku jiraa saa ogtiin crisiska ukraine uu ku jiraa oo oo oo waxay keentay inflationaa jiro dee sicir bararaa jiro waxaasoo dhan markii waxay keenayaan in soomaaliya indhaha laga laabta ayada nafteeda waa challengeska dhinaca kale fursadaha waa sheegay challengeska dhinaca kale waxaa waaye waxaa adag marka in adduunka lagu qanciyo soomaaliya in la taageero aada ayadana ay u adag tahay haddii aad sii gudubto coordinationka ra-iisul wasaare aada muhiim u yahay oo ka dhexeeya dowladda dhexdeeda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada mar kasta oo annaga aan wada soconno mar kasta oon codkeenna midaysan yahay mar kasta oon wada shaqaynayno mar kasta oon sahlayno humanitarian accesska oo ay ka mid tahay canshuurta in laga dhaafo gargaarka bini aadanka in clearansiga markay wax u yimaadaan loo fududeeyo in meelaha intii tabarteenna aan la gaarsiin karno accesska aan u sahli karno annagoo isticmaalayna ama qabaaisha ama brife sectorka ganacsiga gaarka loo leeyahay ama nimankaa naftooda la canaananayo miidiyaha laga sameynayo strategy lagula hadlayo dadka deeqaa oo fasaxa la yidhaahdo intaasoo dhan waxay keenaysaa in oo coordinationkii xoojinaysa laakiin markii aan kala soconno oon kala hadalno oon isburino oo waa garanaysaa dee competencyga waa la isku dagaalaa golo wasiiraha tihiin waa garanaysaan dowlad annaga dastuurkeenna qabyo waayo weli mandatka dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka waa lays wada haystaa taasi kaga sheekayn maayo qof walba ayadaa meesheedu waxay ka tahay deeq iyo libaax wasaarad kasta iyo line minister kasta isagaa ah deeq iyo libaax qof kasta marka haddaanan aanan la coordinate garayn effortka oonan humility la muujinin aleen dadkeenaa dhibaataysan annagana waa baryootamayna waxaan haysano hadda xataa dad dakli haysto wax bixinaya haddaan nahay waxba nagama bixin laakiin dad tuugtamayaana marka coordinationka waa muhiim talasiinta waxaan isleenahay in aan ku dhinac wadno in madaxda qaranka tale laga siiyo see looga bixi karaa abaarahan soo noqnoqday ilaan waa ceeb inaan sanad walba afar sano soo istaagno oon dhahno laba kun iyo koob iyo tobankii ahayd markuu ordowan yimid saa la socotaan oo adduunku qeyl dhaaminayay laba iyo tobankii toddoba iyo tobankii ahayd dowladdii hore markii cusbeed shirkii ugu horreeyey qabat shirka abaarahu ahaa dowladdaana afar sano ka bacdi abaarihii haddana weli taagan marka see looga bixi karaa waxaan oon uga bixi karnaa ayada nafteeda waa arrin muhiim ah haddaa hore u socoto qofka slaidka hayo waxyaalaha loo qabsoomay in dowladda midnimadeeda iyo wadajirkeeda waa muhimoo noo ahaa inaan baraarujinta xoogaa waciga kor u qaadnay sidii la rabay maaha mana dhowo weliba weliba dadka soomaaliyeed weliba weli ma ku baraarugsana xajmiga abaarta intuu la egyahay inta dhibaataysan keliya og laakiin inta babliga ah weliba ma oga marka waxay u baahan tahay wacyigelintaas in aad sare loogu qaado dabcan resource ay u baahan tahay limitationkan haysta unu kamid yahay in resource lagu sameeyo howlahaas aanan aanan lahaynin intii tabarteen un baan ku dhaqdhaqaaqayni dabcan saro u kacay wall bankiga waa sideed toban uu ahaa awal toddobaati sagaal oo hadda jooga humanitarian responsiga wall bankiga intaas uu soo kordhiya arkaysaan oo ah inuu fududeeyey miisaaniyaddii gargaarka degdega ah waa mahadsan yihin dadkii nagala shaqeeyey wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta intaba aada u mahadsan yihiin haddana waxay soo wadaan ilaa lacag intaas la eg afar afartan iyo sideed milyan oo ay ku kordhi rabaan iyo konton milyan oo loogu talagalay abaaraha in looga jawaabo canshuur dhaafka iyo waxa aan fudaynta aan sameynay ee nagala shaqeeyeen xafiiska ra wasaaraha waa mahadsan yihiin iyo wasaaradda maaliyadda waxay soo jeedisay indhaha adduunka in awal wuxuu ahaan jiray toddoba labaatan beri u qaadan jiray canshuur dhaafka toddoba labaatan beri xukuumaddii hore in markab taagan doon taagan canshuur loo dhaafo labaatan iyo toddoba beri ay qaadan jirtay laakiin hadda hertaan forty eight hours ay qaadataa waa ku mahadsan yihiin xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda intaba hirgelinta qaylinta gurmadka iyo dabcan hay-ada hadda loo sameeyey oo madax bannaan ama hoos tagta wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabnaa wixii qaybin ah ayada inay u xil saarnaato annagana shaqada aan sheegnoo kale aan ku ekaano hore u soco caqabadaha waa sheegay transitionka nagu dheeraaday caqabaduu ahaa deeqbixiyaasha donor fatiga caqabada ahayd horaan u sheegay dhaqaale xumada ka dhalatay arrimahaas covid 19ka ukraine sicir bararka waa caqabado kale masiibooyin kale adduunka ka taagan afghanistan yemen tigreega waa caqabad kale kala dhaanlaanta kala dhantaalnaanta iyo coordination yarida dhexdeena ka jirta waa caqabad in la xaliyo u baahan oo si serious looga hadlo culayska amni xumada iyo isbaaraha goob kasta yaala oon ka sheekeeyey hadeertaan oo deeqdii haddii la qaadaba maxaa cuslaynaya deeqdii in meel la gaarsiiyo waa isbaarooyinkii waxaa cuslaynaya iyo iyo jidgooyinka yaala loolanka oo mandate-ka iyo competency-ga oo ama federaalka ama dowlad goboleedyada ama line ministrieska la iswada haysto waa challenge isaga naftiisa siyaasadda istaraatiijiyada iyo qaabdhismeedka hay-adaha dowladda ka shaqeeya abaaraha aan tayeysnayn hay-adaheenna weli ma tayeysna xaraqaadkooda waa waa cusub yahay hay-ad kastaana saan sheegay competency ku dagaalamaysa iyo mandate tayo sare oo hadeertaa uga jawaabtana howlihii ma laha oo in la tayay ayaga naftooda ay u baahan yihiin haddaan soo jeediyo talooyin waa coordination in la sameeyo oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada lana xoojiyo weliba waxay u baahan tahay weliba senior level oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arrintaas inay involved ahaadaan sababtoo ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dee waa garanaysaan waa waa madaxweyneyaal dowlad goboleed in lala yimaado istaraatiijiyad muujinaysa baaxadda abaaraha isla markaana lasoo bandhiga fursadaha waxaan lagaa yeelaynin waa gaajaysanahay abaarta keliya iga caawi taas waa laga daalay waxay u baahan tahay inaan narratifekeena bedelno oo la nimaadno dhahno abaaraan na haysata waa dhibanahay na noo gargaaro laakiin haddii naloo gargaaro waxaan iyo waxaan iyo waxaanan haysana oo fursado ah hadda markaan wareegayay khaliijka oon carabaha u tagayay dabcan carabaha problemka weynu hadda haystaa waa food security-ga ama amniga qidaa'iga wax la yihahdo aa dhib weyn ku haayo adduunka markii hore covid 19ka wuxuu soo banaanka soo dhigay in food security-ga uu halis yahay sababtoo ah waxaa xirmay isku socodkii iyou xiray covid 19ka adduunka hadda markii dagaalka ukraine dhacay labada dowladooda ugu weyn oo qamadihii laga soo dhoofiyeen ay ahaayeen ruushkii iyo ukraine waxay sababtay in cunnayaradii adduunka ay xoogeysato hadda saa la socotaan dowladda soomaaliya ama madaxweynaha xafiiskiisa wuxuu ku mashquulsan yahay in turkiya ay noo ogolaato burka inaan soo dhoofsano waa la socotiina u malaynaya dabcan hindiyana bariiska inaan soo dhoofsano hindiya safiirka hindiya aniga waxaan ka baryayay in naloo ogolaado bariiska inaan soo dhoofsano sababtoo ah dowladu raashinkeedu waa xirata haddeerta oo raashin aan la arki doonin maraan dheerayn dowladaha arkaysaanoo min sri lanka ilaa iyo siralion ka socdo banaanbaxyada ay ka socdaan raashin xumada ay ka jirto waa nagu soo socotaa annaga nafteena haddii raashin lasoo dhoofsado lama hayo raashinkii waa la wada xirtay adduunka qof walba ayadaa raashinkeedii xiratay taas marka maxay keenaysaa marka food security-ga in la annaga aan fursadda muujino dhahno war annaga xoola dhaq- xoolo la dhaqdana waa haynaa beerana waa haynaa kalluumaysina waa haynaa renewable energy-aan haynaa fursadaan haynaa bulsho boqolkiiba toddobaatan dhallinyara haynaa saddex milyan ka mid a diaspora ay tahay Een, waxaa la yidhi markii la isku daro een, uganda iyo tanzania iyo ethoobiya iyo kenya ardaydooda wax ka barata ingiriiska iyo soomaalida soomaalida badan ingiriiska keliya fursadaasaan haysanaa dad aqoon-yahana oo tayaloo waxbaro kara laakiin caqabadahaana hortaagan argagixisaana hortaagan ammaandaraana hortaagan haddii aad nala fududaysaan caqabadahan fursadaanan abuuri karnaa oo idinkana aa food security-giina daboolaysa khaasatan dowladaha khaliijka ah hadda waxay rabaan islaamic bankiga iyo khaliijka intay isku tagaan bankiga islaamka een, horumarinta islaamka labaatan milyan toban bilyanna bankiga keeno toban bilyanna dowladaha khaliijka ay keenaan labaatan bilyan lagu investigareeyo food security-ga sababtoo ah halis ay dareemeen in ayagoo lacag haysta ay gaajo u dhiman karaan naftooda maadaama cunto aysan haysanin annagana waxaan haysanaa opportunity-gii cuntada annaga iyo suudaan iyo dalalka gaajada haysato dhibaataysan waxaan haysanaa fursadihii no- maalgashiga lagu samayn lahaa ama mashaariicda horumarinta laga samayn lahaa si loo daboolo baahida food security ee ka jirta gobolkan ama khaliijka ama carabta gaar ahaan annaga fursaddaasaan haysanaa laakiin waxay u baahan tahay sida aan ku gedi lahayn iyo istaraatiijiyadii aan ku gedi lahayn ay u baahan tahay waxaa kaloo ayadana jira eh, isbeddelka cimilada annaga waxaan nahay dalka ugu yar ee ka qayb qaata isbeddelka cimilada at the same time waxaan nahay dalka ugu badan ay ku dhacayso dhibaatada isbeddelka cimilada wax allaale iyo wixii lacag iyo fan loogu talagalay in lagu kabo dadka ay saamaysay isbeddelka cimilada dowladaha ay saameeyeen soomaaliya shilinka ma hesho
waadse dhegeystayaal eh, codkaasi aad maqashaan eh, waa cabdiraxmaan cabdishakuur ergeyga markaasi arrimaha abaaraha waxa uu warbixin guud ka siinayay golaha wasiirada saameynta abaaraha ee dalka soomaaliya dhegeystayaal waad nala socotaan waxyaabo badan ayuu markaa faahfaahiyey islamarkaana uu een, soo bandhigay Eh, waxaan doonayaa sidoo kale in eh, toban daqiiqa ayaan dhegeystayaasha fursadin siin doonaa laakiin intaasi ka hor aan soo qabto een, warbixin kale dhankaas iyo bakistan intaan dhegeystayaasha fursadda u siinin Eh, gudaha bakistan ayaa markaasi waxaa laleeyahay kooxda qaramada midoobay ee dalkaasi oo uu hogaaminayo iskuduwaha gargaarka bini-aadanimada eh, joli hernes ayaa waxaa markaasi eh, ay kordhinayaan wax ka qabashada roobabka ba-an iyo weliba daadadka kuwaas oo dilay in ka badan kun qof oo ay ku jiraan boqolaal caruur ah dabcan waa maqleysen oror- wararka iyo weliba warbixinada maalmihii lasoo dhaafay iyo saacadihii lasoo dhaafayba wadankaasi bakistan ilaa soddon iyo saddex milyan oo qof ayaa ku waxyeeloobay ayaa leeyahay boqol lix iyo toban ka mid ah boqol iyo lixdanka degme ee dalkaasi bakistan waa tiro aad iyo aad u badan in ka badan sagaal boqol sagaashan iyo saddex kun oo guri boqol konton iyo toddoba bundooyin iyo in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo wadooyin ah ayaa burburay in ka badan toddoba boqol oo kun oo xoolahna waa la waayey sida warbixinta ay sheegayso ilaa iyo saddex iyo soddon milyan oo qof ayaa wa- yacni saameyn iyo weliba waxyeelo ee, kala duwan ay kasoo gaartay boqol lix iyo toban ka mid ah boqol iyo lixdanka degme ee guud ahaan wadankaasi uu ka kooban yahayna qeyb ayay ka tahay ama waxyeeladu ay soo gaartay in ka badan sagaal boqol sagaashan iyo saddex kun oo guri dabcan waa guryaha iyo weliba bondooyinka oo gaaraya boqol konton iyo toddoba bondooyin iyo weliba in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo wadooyin ah ayaa burburay weliba in ka badan s- toddoba boqol oo kun oo xoolo ahna waa la waayey ee wabiyaal badan iyo biyo-xirano ayaa gaaray heerkii fatahaadda waxaana la filayaa in xaaladdu ay ka sii darto roobabka oo weli socda ayaa la leeyahay ee hay-adda waxay leedahay annaga iyo saaxiibadeenna eh, arrimaha baniaadamada waxaanu taageernay ay leedahay eh, jawaabta ay dowladdu hogaaminayso waxaan horeyba u abaabulnay ay leedahay hay-adda ilaa lacag gaaraysa toddoba milyan oo dollar oo ay markaasi ku jirto dib u habaynta barnaamijyada iyo agabka jira si aan u daboolno baahiyaha uu markaasi sida deg dega loogu baahan yahay leedahay gargaarka ka socda ayaa isugu jira gargaar cunno iyo weliba mid nafaqayn sahay iyo adeegya caafimaad biyo nadiifa taakulaynta caafimaadka hooyada talaalka xoolaha iyo weliba dhankaasi iyo hoyga oo waxyaabaha u weyn ee diradda la saarayo ama lagu saarayo barnaamijyada kala duwan dhegeystayaal ee dhankaasi iyo gargaarka wadanka bakistan haddii aan sii soconno waxaa leeyahay sanduuqa dhexe ee gurmadka deg dega ah ee qaramada midoobay ee loo yaqaana c rf ayaa lacag gaaraysa saddex milyan oo doolar u qoondeeyey qaramada midoobay iyo weliba la howlgalayaasheeda si loogu bixiyo adeegyada caafimaadka nafaqaynta cunnada biyaha faydhowrka iyo weliba nadaafadda deegaanada ay fatahaaduhu saameeyeen laakiin wax badan ayaa loo baahan yahay si dadka looga caawiyo sidii ay markaasi ula qabsan lahaayeen daadadkii ugu xumaa ee bakistan ay abid markaasi aragto sidoo kale hay-add waxay leedahay annaga iyo dowladdu waxa aanu qorsheynaynaa in aanu bilowno raacfaan markaasi loo yaqaano flash oo dhan boqol iyo lixdan milyan oo doolar si loogu taageero gargaar deg dega hay-adaha samafalka iyo weliba mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa gurmad u fidinaya shacabka bakistan oo ay markaasi soo food saareen daadadkii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo tobanaan sannadood ah kuwaas oo geystay burbur saameeyey ilaa saddex iyo soddon milyan oo qof iyada oo markaasi dadkaasi ay sababeen dhimashada ku dhowaad kun iyo laba boqol oo qof labadii bilood ee lasoo dhaafay wasiirka isbeddelka cimilada ee lagu magacaabo sherry heman ayaa sheegtay isniintii waa maalinkii shalay hede in saddex meelood oo meel ka mid ah dalka bakistan inay haatan biyo fadhiyaan yacni athaad ay leedahay of yani regions bakistan yacni gobolada kala duwan ee waddankaasi bakistan saddex meelood hal meel waxaa fadhiya biyo taasoo markaasi abuuraysa dhibaato aan la qiyaasi karin wasiirka ayaa sheegtay in haatan uu dhulkii bakistan oo markaasi u muuqda sidii badweyn oo kale oo aanay jirin meel biyaha loo saara maadaama meel walba ay biyo fadhiyaan meeshii biyaha loo saari lahaa ama haddii laga saaro meel kale oo lagu daadinaya ama la geenaya ma lahana ma loo daabulaya biyaha maadaama meel kasta ay biyihii fadhiyaan sida wasiirka ay sheegayso maamulka maaraynta musiibooyinka qaranka ee loo yaqaano n d m a oo hogaaminaya ka jawaabista isku dubiridka qiimaynta iyo weliba jihaynta gargaarka bani aadinimo ee dadka ay saameeyeen daadadku ayaa ku dhawaaqday in toddobaatan iyo laba ka mid ah boqol iyo lixdanka degmo ee uu dalkaasi ka kooban yahay inay haatan ka jirto masiibo ka dhalatay roobabku waa fahmi kartaa dabcan n d m eda waxay leedahay in toddobaatan iyo laba ka mid ah boqol iyo lixdanka degme ee uu dalkaasi ka kooban yahay inay haatan ka jirto masiibo ka dhalatay rababka waxaanu sheegnay in saameynta guud ay markaasi tahay boqol toban iyo lix degmo oo boqol iyo lixdanka ka mid ah laakiin haddana toddobaatan iyo laba ka mid ah ama ku dhowaad kala barba dadkaas aan rahday ku dhowaad boqolkiiba toddobaatan dadkaasi haddana aan rahday goboladaasi haddana waxaa ka jirta masiibo rababku ka dhasheen n d m a waxa ay xustay in ugu yaraan hal milyan oo guri boqol lixdan iyo laba buundo ama bridge markaasi saadba saad u taqaanaan iyo weliba ku dhowaad saddex kun iyo shan boqol oo kilomitar oo wadooyina in ay waxyeelo soo gaadhay ama ay daadadku burburiyeen daadadka ayaa sidoo kale dilay in ka badan siddeed boqol oo kun oo xoolo ah waa xogtii ugu dambeysay hadda aan helayno waxayna waxyeelo u geysatay beero iyo dalagyo aad iyo aad muhiim ugu ah waddankaasi bakistan ayaa horay u codsatay kaalmo markaasi caalami ah si wax looga qabto fatahaadaha baaxadda leh qaar ka mid ah dalalka oo ay ku jiraan shiinaha turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa horay u soo diray diyaarado xaamuulah oo sida teendhooyin cunto daawooyin iyo sahay kale oo gargaara iyo weliba koox ka qayb qaata samata bixinta dadka ay daadadku saameeyeen sida uu sheegay militariga waddanka bakistan wasiirka maaliyadda ee bakistan miftaax ismaaciil ayaa shir jaraa'id ku sheegay in khasaaraha dhaqaale ee dalka bakistan ka soo gaadhay daadadkani inuu gaarayaa ilaa toban bilyan oo dollar dabcan waa lacag aad iyo aad u badan sida la sheegaya wadamada hadda ilaa hadda gurmudka deg dega la soo gaarayna waa shiinaha waxaa ka mid a turkiga sidoo kale imaaraadka carabta ayaa ka mid a iyagu teendhooyin weliba diyaaradaha xamuulka waxyaabaha lamidka usoo daabulay wadankaasi bakistan dhegeystayaal waana xoogtii ugu dambeysay aanu ka heleyna halkaasi saameynta roobkii weliba daadadka halkaasi ku dhufta dhegeystayaal bal dhegeystayaal kuwan ayaan doonaya inaan fursada u siiyo toban daqiiqo si ay qeyb uga soo noqdaan barnaamijka gargaarka iyo arrimaha bani-aadnimada iyo masiibooyinka sidoo kalena ay nala wadaagaan bal sida markaasi xal waa looga gaari karo arrimaha abaaraha iyo weliba cunayarida ee imika la sheegaya si gaara gobolka geeska africa qeybo ka mid a kenya sidoo kale etoobiya qeybo ka mida weliba dhankaasi iyo soomaaliya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo weliba eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooska ay dhegeystayaashu soo beegsan karaan dhegeystaha ugu hore star f m halow calaykum asalaam waraxma aadan bishaarseetahay madaxdow waa fiican aadan halkay joogtaa walaalow meesha baadiyahan kuushaan joogaay haa barnaamij geesi codsiyo bilyo waan raadiyaa waxay gooye waa tahay dabcan barnaamijka arrimaha gargaarka aanu ku guda jirnaa waxaan uga hadleyno waa dhankaasi iyo arrimaha la xiriira sida markaasi xal waaro looga gaari karaa cunayarida iyo dhibaatooyinka isbedelada cimilada iyo weliba gaajada ka jirta gobolka geeska africa waan ku fahmay walaalow musac waan ku fahmay gowle haya haya walaalow horta gaajo ilaahay baa bixin karaa haa ilaahay baa keenay mhm bilowaadan wuxuu keenay inaan lagama dhergaay waa yahay waxa bilowaadan afkiisa yeelana waa wax dhammaan waa tahay laakiin ilaahay afkiisa waxyeelo lama dhammaanayaan aha aniga waxaan leeyahay
waa ku maqlaa waa ku maqlaa walaal ani- aniga waxaan leeyahay hahey baahida waxa loogu bahay ilaahay subxaanahu watacaala ha lagu xirnaada mhm
dhulkana ha la beerta waa tahay ama dhul ularga madarga aha aha
amarka waxaan leeyahay dhulka dalag baa ku jiraaye mm aniga waxaan leeyahay gaajada waxaa loogu bixi haa walaalow dhulka ha la beerta bilowaadan gacmaha loo hoorsanaa la iska daaye waa yahay dhulka ha la beerta saasaa gaajada loogu bixi aad baa mahadsan tahay aa ma amar walaal
hagaagka dhegeysta si uu mahadsan yahay dhegeystayo war aan fursada u siino barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka iyo qaxootiga iyo haa saaxiibo kaloo aad u tiro badan ayaa qadadka ku jira star f m hallow
musaab ismaaciil oo kusalaan waa kaa qaaday walaal
waa cabdillaahi yar mindheera haye cabdullaahi soo dhowow
madawasa koley arrimahan abaaraha laga hadla hadda aad baan u dhegeysanaa dhifrin ku hayay sida wax looga qaban karo horta haddaan soo koobo waa in horta ilaahay la baryo waa tahay
ilaahay unbaa gacantiisa buuxda qasnadiisa buuxda hay-adahan oo qaramada midoobey la dhaha oo cunnada adduunka la dhahaayo oo caafimaadka la dhahaayo oo u-nka waxay ahaayaan maloo ilaahay abuur waa yahay
marka dadka soomaaliyeed khaas dadka muslimiinta gacantaas qabsadeena has cafiyeena ilaahay hala baryo maaragtay baryada ilaahay ayaa lagu dhargayaa waxaan oo hay-adaha laleeyahay oo markii abaar yar dhacdaba la- laleeyahay hay-adaha gargaarka hana soo gaareen laleeyahay ilaahay ow nasoo deeq ilaahay ow nasoo deeq baa ka wanaagsan waa yahay
marka dembiga annaga ayaa faraha anada kusii raadsanayna qaabta alla annaga ayaa faraha anada kusii raadsanayna aad iyo aad baan ugu xumaya dadka muslimiinta inaan macnaha qalbigooda tasaad iskaba noqdo maaragtay ilaahay hala baryo baan kusoo koobi laha walaalo waa yahay aad baa umahadsan tahay hagaag eh, saaxiibkaasi uu mahadsan yahay eh, magaciisa oo cabdulaahi iyo hadhankaasi iyo mandheera ayuu naga soo waceysana waan uga mahadcelinayaa fikirkiisa iyo weliba qaabka wanaagsan ee barnaamijka uu qaybta uga soo noqday warka barqanimo ayaa food inugu soo hayaa daqiiqadaha soo socda aad maqli doontaan balse intaa ka hor saaxiibo kale aan siiyo star f m hallow halo soo dhow walaal
asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aadan ku salaam saaxiib muscab oo cabdullahi mindar amadir aad baan kaa qaaday cabdulaahi soo dhow
waa dhaway saaxiibtar horta barnaamij aad u fiican ka hadlaysa ma garata haya haya
horta ni uu say dhegeystayaasha hore ugu dhawaajiyeen horta ilaahay baa in la baryo fiican ma weyn aadan gacmaha daba horsato waxaas u deeqaa male ma garata mhm
waxaana la yidhi ibni aadanka hadaad wax horsato waa sunaxaa la yidhi ma garata waa tahay si ugu fiican oo wax ku siina sigoon raalli ka ahayn oo xoogaa oo wejiga ku yar laabaas wax ku siinaa ma garata mhm kii kalena waxba ma samaysiinaya laakiin ilaahi subxaana watacaala baridii tugmadu isugu jeclanaya ma garas haya haya
marka waxaan hayde aan soo gaareen intaan naga soo baxay lillahi mihin waa in ilaahi subxaana watacaala la baro ilahi gacmaha loo horso ilahi roob nasiiya la dhaho ilaahi subxaana watacaala haddii roob keeno waa la noolaana ma garas waayahay xoolihii aan noolaana xoolihii dadka ayaa kusii noolaana oo ilahi waa ku runyaa tala beeraha ayaa la tabcanaya oo marka waa barwaaqa ma garas waayahay marka ilaahi subxaana watacaala inbaa isu jirtaa xaggiisa baa jirtaa nimca marka ilaahi subxaana watacaala aan barina waxaanan haydahan waxaan ku weynan iska dhaqnan ilaahi taxadar ilaahi aan barina aad ba mahadsan tahay amaasanta
eestaasi u mahadsan yahay eh, cabdulaahi isna eh, isla mandheera uu nagala soo xiriiray waan waan u mahad celinayaa fikirkiisa iyo weliba qaab wanaagsan ee barnaamijka qeybta uga soo noqday oo kusoo dhaweynaya dhegeystay haddii iminka aad raadiyaha furatay dabcan qeybtii ugu dambe ee barnaamijka ama qeybii ugu dambe ayaanu markaasi kusii siqeynaa oo maanta aan dhegeystayaashu uh, u siinay fursad kooban eh, ilaa iyo daqiiqado kooban si ay qeyb uga soo noqdaan iyaguna haddii iminka ay soo maqlayeenba qeybta ugu hore ee barnaamijka eh, iyo weliba codka ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha dalka soomaaliya waxyaabo badan oo halkaasi ka dhawaajiyey sida aad maqlayseenba Eh, laakiin si guud waxaan markaasi eh, aan dhegeystayaasha weydiinaynaa hal waara iyo weliba arrimaha abaaraha iyo weliba gaajada halkaasi ka jirta eh, ayaanu eh, ku eegeyna dhegeystayaal iyo cuntayarida bal saaxiibka kale ee qadka ku jira aan siiyo hota dhegeystayaasi qadka uu ka baxay waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibka xigaan siiyo star f m hallow asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
maasha allah khayr weeye abaaraha iyo dhibka iyo dhibaatada dhacaysa ee, iskama imaanin sababbay ku imaatay haye haye
sababtii haddii aan ee, laga laadanina de waxaa macquula inay sii socoto waayahay
ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fabima kasabat aydiikum waxa inagu dhacaya waa wax aan kasbanay bulshada soomaalidu waa bulsho dhiigyo caba weeyaanoo markii hadda intayn dawladda u dhalaninna reerbareerku ka laandheeraysan yahay inuu dhici jiray oo geeliisa dhici jiray oo maaragtay raggiisa layn jiray oo ay isdulmin jireen ha hadda markay dawladdii noqotayna waa kuwaasoo ee, waxaad aragtay bay hadda maaragtay dhib isu geysteen waa ummad marka in badan maaragtay isa soo dulmisay oo dhib iyo dil iyo dhiig muslim uun isdaadinaysay dadka la dilayayna muslimiinun bay ahaayeen marka waa in la toobad keeno ilaahay loo noqdo ilaahay wuxuu leeyahay walaw istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maan kadaqan
waayahay marka insha allahu tacaala meesha uu khayr ku jiro ama dadku muxuu ahaa uu dhibku ka jiro waa xagga innaga iyo xidhiidhka rabbigeen baa halaysan haddii meesha la hagaajiyo unbay wax hagaagayaan laakiin dabciyo durumo ka dhaxaysa iyo kabac mushtaraya baahida dadka iyo dhiigga muxuu ahaa meeshay dhib ka dhaco ay u tahay fursad iyo muxuu ahaa waxba soo kori maayaan meesha ilaahay looga carari lahaana ee, baryahan dambe waxaa soo kordhay wax la yidhaahdo shirkul muxuu ahaa hay-aad oo qofku meeshuu ka dhihi lahaa ilaahayow laga dhihi lahaaba waxaa laleeyahay awey hay-adihii culimadii iyo caamihii iyo dadkii dawladda iyo mid walba wuxuu leeyahay awey hay-adihii unbay leeyihiin ilaahayba wax dhahaaya ma jiro waa tahay marka waa in dhammaanteed intii la iscafiyo ilaahay loo laabto oo sidii qowma yunis oo kale ee, muxuu ahaa dembigii intii la ictiraafto la iscafiyo wixii dulmiga la kala hayo iyo wixii madaalima la kala geystayna la isu celiyo marka unbaa barwaaqa iyo no- nolol iyo khayr muxuu ahaa la heli laakiin intaas maaragtay ee, lagu jiro muxuu ahaa dhibaatada ee, la ismuquuninayo oo waxa lagu tacaamulayo oo beecsharada ah boqolkiiba muxuu ahaa aan dhihi karo in aada u fara badan oo kontonka ka badan waa be- waa beecsharo wada booli ah ka meeshuu ka soo gadina ma yaqaano ku meesha uu ee, uu muxuu ahaa wax ay tahayna ma garanayo nin walbana wuu isagoon beecsharadii garanaynin buu iskaga jiraa marka wixii oo dhan way halaysan yihiin hadda markaad fiiriso ummadda beecsharada ay ku jirto ee qof aqoon ula beecsharadii diiniyan ma jiro qofku wuxuunan garanaynin hadda intuu halaynayo haddaan nimaan darawal ahayn gaari loo dhiibay inta uu qof dhibaatayni waad iska garanaysaa kaa wadadu haystaayo saasaa lagu garanaya laakiin tan beecsharadaa kasii xun ee oo iyaduna maaragtay inta hadda mushkilaada ay ka socoto marka dhammaanteen dardaaranku waxaa weeyaan aan ilaahay u noqono markaasaan guuleysanayna labada daaroodbe aad ba mahadsantahay ustaad
baarak allahu fiik aad u mahadsan yahay ustaad yuusuf iyo waxaa naga mahadcelinayaa asagana qaabka wanaagsan ee barnaamijka qeybta kusoo noqday dhegeystayaal waa mahadsantihiin ba hal dhegeystaan siiyo fursadda warkaya foodina soo haya star f m hallow marka xumahay fursadda waa ka faa'iidaysan waayo dhegeystahaasi isagana dhegeystaha ugu dambeeyaan doonaya in mar kale fursaddan u siiyo star f m hallow calaykum salaam wacalaykum salaam waraxma
fiicantihiin fiicannahay
waayo aniga waxaan joogaa mombasa magacaaga
maxamed baa layidhaha maxamed maxamed maxamed waxaa la yidhaha xaj maxamed baa la yidhaha waxaan dhinac carafo tagaan ahay xaj maxamed baan ahay haye xaaji oo kusoo dhaweynayaa barnaamijka waa la socotaa Sala- sala- maya, waa kala socdaa- waa la socdaa kow waa la socdaa kowde haye haye aniga waxaa aniga sidoo kale barnaamijka waa la socdaa barnaamijkana waxaan leeyahay hala iscafiyo ma garata maan waxaa dhibka keena waxaa waaye dadka waa jecleen ma garata jecleen ma garata hadda soomaaliya nimankan la leeyahay al-shabaab al-shabaab al-shaydaan waa nimankaas magacaasa al- al- al- al- magaca laga bedelo haye magaca la leeyahay al-shabaab ma ahan al-shabaab waa ninka soomaaliya xoreeye waaye waayahay dadka nimanka hadda waxaa dadka dilayo waxaa- waxaa loo bixiyo al-shaydaan ha loo bixiyo haye intaasaasa kuna saaxiinaya aad baa mahadsan tahay aan soo qabto qadar adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeyste waxaa lagu leeyahay two in one dhegeyste haddaanu kenyaan nahay waa inaanu isgarab siinaa oo isla soconnaa dhibaatooyin kala duwan ayaa la dareemay waxaana had iyo jeer lagama maarmaanaya inaanu garab isa siino marka dhegeyste waa inaan garab isa siinaa si aan dhammaanteenna u wada noolaano ama aan ka gudubno dhibaatadana hortaagan safaricom iyo macaamiisheeda garab taagan oo waxay u keentay adeega loo yaqaano two in one offer oo ay waxyaabo badan ku helayaan macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin oo keliya kadib markay garaacaan xidig afar afar xidig laba labo afar gees waa star four four four star two two hash amaba isticmaalaan my safaricom app ka u dhegeysta waxaad heleysaa ee, hal g b data bundle oo markaasi hal saac shaqeynaysa labaatan shilin oo keliya aad ku heleysaa limited calls waxaad heleysaa si markaasi ee, hal saac ayaad saa doonto u hadli kartaa labaatan shilin oo keliya ayaadna markaasi ku hadlaysaa sidoo kale unlimited s m s sidaa doontay afariinta gaaban u qoreysaa dhegeysta muddo afar iyo labaatan saacadooda labaatan shilin oo keliya ayaadna ku heleysaa sidoo kale safaricom ayaa u siinaysaa fursad macaamiishooda inay cunno ku iibsadaan dhibcaha bonga points waxaa jira dad ay ku cakiran tahay oo aan awoodin markaasi cunno balse dhibcaha bonga points ay u buuxaan teleefoonka ordo tag supermarketka kugu dhow oo ku iibso innada aad u baahan tahay bonga points xitaa haddii aad rabto waxaad ugu iibin karaysaa saaxiibadaada garaac oo keliya xidig hal labo lix afar afar ge- xidig labo waa xidig hal lix star one two six hash dhegeyste xidig hal labo lix afar gees ayaad garaacaysaa sidoo kale ee safaricom oo macaamiisheeda garab taagan ayaa siinaysa barnaamijkan doto zetu waa barnaamij markaasi ay bulshooyinka kala duwan ku xaqiijinayaan riyadooda safaricom ayaa u rumeynaysaa keliya waxaa lagaa doonaya inaad codsiga u gudbiso safaricom doto zetu ka codso shabakada safaricom foundation amaba dukaanka kugu dhow ee safaricom guud ahaan dalka sidoo kale waxaa jira qaybta waxbarashada oo safaricom ay kugu garab taagan tahay in caruurtaaday helaan waxbarashada ay u baahan yihiin waxay fursad u helayaan waalidiinta iyo weliba ardayda macluumaadka waxbarashada oo ah weliba kuwii ansixiyeen macadka waxbarashada dalka ee k i c dda dhegeyste haddaba waxaad ka heleysaa shabakada markaad garaacdo xidig laba sagaal hal afar gees star two nine one hash aan soo qabta warbixinta ugu dambe dhegeysta dhankaasi iyo wadanka jaad waxaa laleeyahay dalka jaad saddex boqol afartan kun oo qof ayaa hadda ay saameeyeen daadad masiibaha oo markaasi ku dhuftay kow iyo toban ka mid ah waa labaatan iyo saddexda gobol ee dalka taasoo ah saddex jibaar tirada dadka ay saameeyeen wax ka yar toban maalmood daadadku waxay markaasi dileen ama ku dhintayba laba iyo labaatan qof ilaa lix iyo tobankii bishan waxayna geysteen burbur wa- waa burbur weyn oo soo gaaray guryo kaabayaasha dhulbeereed iyo weliba xoolaha iyaguna waxyaalo ka soo gaartay waxay kaloo sare u kacday heerka duumada waxaana kordhisay cabsida laga qabo inuu dilaaco daacuunka ama cudurka daacuunka laga bilaabo ama laba bilood ayaa ka haray xilli roobaadka daadadka labada kun laba iyo labaatanka ayaa ahaa kuwii ugu darnaa tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ee ku dhufta wadanka jaad hay-addu waxay leeyihiin anaga iyo la howlgalayaasheena arrimaha bani-aadnimada waxaan taageeraynaa jawaabta ay dowladdu hogaamiso si loo bixiyo gargaar nafbadbaadin ah oo ay markaasi ku jiraan cunto adeegya caafimaad hoy iyo weliba sahay kale oo muhiim ah ilaa iyo haddana waxa ay leedahay waxaanu gaarnay ilaa soddon kun oo beriga iyo weliba halka loo yaqaano jamena waxaana kor u qaadaynaa ay leedahay hay-adda dadaalka si markaasi loo gaaro dad badan kooxda dalka ee arrimaha bani-aadnimadaas ka shaqeeya ayaa waxa ay shalay ku baaqeen taageero dhaqaale oo ka timaada deeqbixiyaasha iyadoo xaaladdu ay sii xumaanayso baahiyaha bani-aadnimada ee markaasi ka hor fatahaadaha waxaa keliya la maalgeliyey soddon iyo afar boqolkiiba waa bartamihii bishan aynu ku guda jirnay agosto waa boqol toddobaatan iyo kow milyan ayaa markaasi la maalgeliyey iyada oo guud ahaan lacagaha la doonayay ama markaasi la rabay ee ahayd ama loo baahnaaba lacag gaaraysa shan boqol iyo toban milyan oo dollar dhegeyste dhankaasi iyo ukraine haddii aan soo qabanno waxaa leeyahay waxaa markaasi la geeyey ilaa sideed baabuur oo ah agab gargaar oo muhiim ah kuwaasi oo dabooli doona baahida in ka badan laba kun oo qof oo ku nool halka loo yaqaano torresk oo ah magaalo ku taal meel shan kilomitir u jirta jidda hore ee gobolka doneske hay-adda qaramada midoobay ayaa keenay waxay keentay konton iyo lix tan oo cunto ah xirmooyinkan markaasi nadaafadda sahay caafimaad iyo weliba agab kale oo muhiima kuwaasoo dadka lagu taageeri doono xilliga jilaalka helitaanka kuleelyaha biyaha gaaska weliba korontada ayaa sidoo kale ku xadidan magaalada iskuduwa arrimaha bani-aadinimada denis brown oo markaasi wariyaasha kula hadasha magaalada geneva waxay sidoo kale ay markaasi sheegtay in dalka kharviv ee dalka ukraine magaalada kharviv ee dalka ukraine waxay sheegtay inay ka xun tahay in hay-adda bani-aadnimada ay sii wadaan inay markaasi la kulmaan caqabado waaweyn oo ay markaasi doonayaan inay ka gudbaan dadka iyaga oo doonaya inay dadka caawiyaan iyo sidoo kale is-hortaaga lagu sameynaya waxyaaba lamid a ay halkaasi ka sheegtay dhegeystayaal waxaan ogsoonahay sidoo kale in markaasi ku dhowaad kun caruur ah oo ku nool ukraine lagu dilay amaba lagu dhaawacay rabshado tan iyo markii dagaalkii sii xumaaday ku dhowaad lix bilood ka hor waa halkaasi uu ka bilaawday dhegeystayaal qodobkaasi ukrain ku saabsan ayaan doonaya inaan kusoo gabagayo barnaamijka ogaanka dhegeystayaal arrimaha gargaarka qaxootiga weliba bani-aadnimada waad mahadsan tihiin la socodka idaacadda iyo sidoo kale inaad na dhegeystaan dhegeystayaal beritaan dib u kulmi doona hadduu beera haddii barnaamijka ogaanka ee xaaladda dalka intaasi ka hor nabadgelyo